الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول تبارك وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون سورة الأنبياء أيامك صلح جنيه darsigani wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaal iyo tobnaad rabbi wuxuu yihi subxaanahu watacaala walahu alle keligii waxaa u sugnaaday oo uu leeyahay man cidda fi samaawaati ciraryaalka dhexdooda ah waalardi iyo dhulalyaalka dhexdooda waman cidda cindahu alle agtiisa ana laa yastakbiruuna isma weyneeyaan can cibaadatihi alle cibaadadiisa iskama weyneeyaan walaa yastaxsiruuna mana daalaan yusabbixuuna way tasbiixsadaan alleyla habeenkii iyo wannahaara maalintiiba oo alle ayay nasahaan laa yafturuuna kama nastaan ama kama noogaan allah subxaana wa tacaala tasbiixdiisa macnaheedu waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay samaawaadka iyo dhulalka khalqiga ku dhex nool oo dhan isagaa iska leh isagaa abuurtay isagaana alla u taliya subxana wa tacaala kuwa alla agtiisa ah oo laga wado malaa'igta isma weyneysiyaan alla cibaadadiisa subxaana wa tacaala iskama kibriyaan mana habsoomaan oo kama daalaan allah subxaana wa tacaala cibaadadiisa kama daalaan alistixsaarka waxaa la yidhaahdaa inta badan xoolaha loo isticmaalaa neefku markuu intuu socdaal dheer galo oo uu daalo socodka dhan uu gabo oo iska fadhiisto la dhaqaajin kari waayo ayaa istixsaarka la yidhahda walaa hum yastaxsiruuna ma habsoomaan macnaha waxaa laga wadaa ma daalaan oo alla cid tasbiixdiisa kama daalaan habeen iyo maalinba way tasbiixsadaan oo alle ayay nasahaan subxaana wa tacaala mana noogaan walaa yafturuuna kama nastaan oo kama noogaan allah subxaana wa tacaala tasbiixdiisa macnaha waxaa laga wadaa malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala oo khalqi aada u qiimo badan ah ilaahay cibaadadiisa iskama weynaysiiyaan mar walbana cibaadada ilahay bay u taagan yihiin mana caasiyaan alla subxana wa tacala waa kuwa ay ku sheegeen inay ilaahay caruur u yihiin oo gabdho u yihiin walahu alle keligii wuu sugnaaday man fi samaawaati ciraryaalka dhexdooda khalqiga ah wal ardi iyo dhulka dhexdiisa khalqiga ah waman cidda cindahu ilaahay agtiisa ah oo malaa'igtihi laa yastakbiruuna isma weyneeyaan can cibaadatihi alla cibaadadiisa iskama weyneeyaan iskama kibriyaan walaa yastaxsiruuna mana habsoomaan oo ma daalaan ila cibaadadiisa kama daalan iyo tasbiixdiisa yusabbixuuna way tasbiixsadaan alleyla habeenkii iyo wannahaara maalintiiba habeen iyo maalinba waxay u taagan yihiin xilli kasta laga wadaay ilaahay tasbiixdiisa u taagan yihiin subxaana wa tacaala laa yafturuuna mana noogaanoo kama nastaan allah subxaana wa tacaala tasbiixdiisa kama noogaan innagaa saa ka gedisan kuwa inoogu fiicani haddaynu bini aadan nahay si kasta hadday cibaadada u wadaan iyo tasbiixda marmar bay daalayaan oo nasiino u baahanayaan laakiin ilaahay malaa'igtii subxaana wa tacaala iyagu ma nasanayaan kama nasanayaan alla subxana wa tacaala cibaadadiisa iyo tasbiixdiisa am ittakhaduu aalihatan min alardi hum yunshiruun law kana fihima aalihatun ila allahu lafasadata fasubxaana allahi rabi alcarshi cama yasifuun am amase am amase ittakhaduu ma waxay samaysteen aalihatan kuwa la caabudo yay min al ardi dhulka ka samaysteen kuwaasoo hum iyagu yunshiruuna soo bixiya kuwii dhintay low kaana hadduu ahaan lahaa fiihimaa samaawaadkiiyo dhulalka dhexdooda aalihatun kuwa la caabudo hadday ahaan lahaayeen ila allahu alla mooye lafasadataa way fasaadi lahaayeen fa subxaana allah alla nasahidiisa allihii rabbilcarshi carshiga rabbigiisa ahaa camaa shay laga nasaho yasifuuna ay ku tilmaamayaan laa yus'alu lama weydiiyo alle camaa shayga yafcaluuna ay samayna camaa shayga yafcalu uu samaynayo wuxuu falaya lama weydiiyo wahum iyaguna yus'aluuna kuwa la weydiiyo wey oo la weydiin doono am ittakhaduu am amase ittakhaduu ma waxay samaysteen min duunihi alla kasakow aalihatan kuwa la caabudo qul waxaad dhahdaa nebigu haatuu keena oo la imaada burhaanakum xujadiinna bal xujada aad u haysataan keena haadaa kani dikru man cid waanadii wey maciya aniga la jirankayga wa dikru man cid dikrigii iyo waanadii wey qablii aniga iga horreeyey bal iska dhaafay akharuhum intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga alxaqa xaqa ma ay oga oo fahum iyagu mucriduuna kuwa jeeda wey oo jeedsaday oo xaqa ka jeesanay wey waa kuwan la keri laayahay na ilaahiyo ayay dhulka ka samaysteen kuwa la caabudo oon alla ahayn kuwaasoo soo bixiya dadkii dhintay ma ilaahyo noocaasaa dhulka ka jira oo lagu oge ma jiraan waxaan waa uun dhagaxyaan iyo geedo ay gacmahooda ku samaysteen mooye ilaahyo awood ay ku soo saaraan wixii dhintay oo kusoo nooleeyaan leh dhulka ma joogaan am ittakhaduu aalihata min alardi aalihatan min alardi hum yunshiruun waa inkaar waxaan jirin wey macana inay saas tahayna waxaa ku tusaya haddii samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda laba ilaah ay ahaan lahay hadday ilaahyo badan dhahaan lahaayeen alla markii laga reebo alla marka laga reebo hadday ilaahyo kaleeto ay ahaan lahaayeen oon alla ahayn subxaana wa tacaala samaawaadka iyo dhulalku waaba fasaadi lahaayeenba maba jireenba macnaha wayba kharibmi lahaayeenba hadday ilaahyo badanoo isku awood ah ay jiri lahaayeen cibaadadana mudan wax taaglaan lahaa ma jiro samaawaadkuna ma taagnaadeen dhulalkuna ma taagnaadeen maxaa yeelay awooddaa laysku qabsan lahaa ma ittakhada allahu min waladin wma kana macahu min ilahin idan ltada idan ladahaba kullu ilahin bima khalaq walacalaa bacduhum calaa bacd hadday ilaahyo badan jiri lahaayeen mid walba qeybtiisuu qaadan lahaa markaasay kala adkaan lahaayeen oo isweerari lahaayeen laba ilaah iyo saddex ilaah oo isku awood ah maba jiri karaan hal shay ma wada yeelan karaan maxaa yeelay shaygani hadduu ka dhaxeeyo oo u qaybsan yahayna way isku dhici lahaayeenoo dee mid walba qaybtiisuu la tegi lahaa oo waxaad arki lahaydeen samadiioo qayb uu mid qaatay iyo kii kaleoo qaybtii kale la tegay dhulkiioo la qaybsaday wixii lagu kala tegay baad arki lahaydeen waxaa kaloo dhici lahay iyagii oo isweeraray oo qaarkood qaarka kale inay ka kor noqdaan oo ka reeyaan isku dayay baad arki lahaydeen samaawaadkan iyo nidaamkan iyo qoraxdan iyo dhulkan iyo khalqigan halka nidaam ku socdaayo kuma socdeen dagaal bay isku qaadi lahaayeen inay kala adkaadaan bay isku dayi lahaayeen kadibna raadkii baad arki lahaydeen waxaas miyaad aragteen weli khalqi hal nidaam ku socdo hal meel u jeedo oo sidii maalinkaad kusoo biirteen uu ahaa u socdaad arkaysaan taasi waxay ku tusaysaa hal meel baa laga maamulaa hal cidba hal alla keliyaana maamula cid ula talisana ma jirto saa hadday tahay macnaheedu waxa weye waxaan kale eed ilaahay ku garab wadaani waa waxaan macno lahayn law kaana fiihima aalihatun ila allah lafasadata dawladdan laba madaxweyneoo isku awooda miyay ka talin karaan lilahi almatalu laclaa laakiin khalqiga markaad u fiirsataan dawladdan laba madaxweyneoo isku awooda kama talin karaan gurigaaga adiya xaas isku awooda ma wada joogi kartaan soo ma wixii waa in awooddu kala sarrayso saasay wax ku socon karaan laakiin hadday isku awood la noqdo la fasadata unbaa taagan ma socon karto waa fasaadaysa daliil waxay u tahay maadaama khalqigu nadaamsan yahay samaawaadkii nadaamsan yihiin dhulkii nadaamsan yahay khalaa'iqdii nadaamsan tahay halkaa nadaam iyo qaabkaa us hal ka mide uu ku socdaayay daliil waxay u tahay hal ilaahunbaa jira laba hadday jiri lahayen saa waxuma socdeen waa kharimi lahayen maanaa waa daliilka loo yaqaano yani daliilu tamanuc bay dhahaan daliilu tamanuc saasaa loo yaqaano maanaa ayib mar hadduu siduu arrinku yahay fa subxaana allahi rabbi alcarshi camaa yasifuun alle ayaa nasahan oo wuxuu ka nasahan yahay allaha carshiga rabbi u ah ayaa nasahan oo wuxuu ka nasahan yahay waxay ku tilmaamayaano in wax lala wadaagaa ama inuu caruur yeeshay ah wax alla wixii meel kaga dhaca ee allah ay ku tilmaamayaan o dhan rabbi subxaana wa tacaala waa ka nasahaya rabbi subxaana wa tacaala lama weydiiyo waxa uu falayo maxaad hebel u dishay ood hebel u noolaysay ood hebel wax ugu diiday ood hebel u siisay lama dhaho ayagase waa la weydiin kuwa la caabudayo iyo kuway caabudayaanba iyaga waxay falahayaan oo dhan waa lagaga daba imaan doonaa saas khalqiga oo dhan baa taa ka siman waxa aad samaynayso xisaab baa ka dambaysa waa lagaa dambeeyaa cid kaa awood badan baa kaa dambaysa oo kula xisaabtami doonta laakiin allah subxaana wa tacaala isagoo wuxuu falayo lagaga daba imaan maayo lana weydiin maayo maxaa saa u samaysana lama yidhahdo rabbi subxana wa tacala khalqigase iyaga waa la weydiin doonaa bu rabbilahi subxana wa tacala wahum yas'aluun ma waxay samaysteen bu rabbilahi subxana wa tacala kuwa la caabudo alle kase ku miyey kuwa la caabudo samaysteen waxaad tidhahdaan war xujo keena qul haatuu burhaanakum xujadiina keena ila bini aadamka waxaa qanciyo dadka la doonayaa inuu hago waa xujada iyo daliilka ma aha nama qanciso waanu soo gaadhnay iyo hiddaannu u lahaan jirnay iyo annagaa sidan ka helnay yani wax dad qanciya ma ah waa inaad burhaan iyo xujo samaawiya aad keentaan oo tidhaahdaan daliilkanaa ku tusaya in la caabudi karayo macnaa qul haatuu burhaanakum burhaanna heli maysaan inaad daliil iyo xujo u hesho xagga ilaahay ka timid cid alla ka sokaysaa la caabudi karaa maba dhici kartaba haadaa dikru man macii wa dikru man qabli kuwii aniga iga horreeyey oo macnaha waxa weeyaan ummadihii hore ah iyo aniga iyo ummaddaydaba dikriga naloo soo dejiyey waa mid waa kan oo muxuu yahay waa tawxiidka rusushii hore waxaa ilaahay kusoo dejiyey wuxuu ahaa tawxiid anigana waxa ilaahay isoo dhiibay waa tawxiid oo ilahay in la keli yeelo way wixii hore iyo waxa aniga igu soo degayba kulli isku meel bay u socdaanoo waa ilaahay in la keli yeelo cid alla ka sokaysoo la caabudana ayna jirine xaggee baad burhaan ka keeni kartaan marka haadaa dikru man maci wa dikru man qabli kutubtii horena saasaa ku qornayd kitaabkan aniga laiisoo dhiibayna saasaa ku qoran alla keligii unbaa cibaadada iskale wixii kasoo harayna waa baatil xaggee baad marka xujo ka keeni kartaan haddaad tawreed aydaan ka heli karin injiil aydaan ka heli karin qur-aankan aydaan ka heli karin ma meel kaloo burhaan iyo xujo laga keeni baa jirta ma heli kartaan wy macanaa intooda badan buu rabbi yihi subxana wa tacaala xaqa ma ay garanayaan waana ka jeedaan buu rabbi yihi subxaana wa tacala am ittahaduuma waxay samaysteen aalihatan kuwa la caabudo min alardi miyo dhulka ka samaysteen qul waxaa dhadaa nebi qul am ittahaduuma waxay samaysteen aalihatan kuwa la caabudo min alardi dhulka kuwaasoo hum iyaguba yunshiruuna soo bixiya wixii dhintay soo nooleeyo soo bixiya miyaa jira maya ilaahiya baatila waa jiraan laakiin awoodda male waxma qaban karaan low kaana hadduu ahaan lahaa fiihimaa samaawaadkiiyo dhulalka dhexdooda aalihatun kuwa la caabudo ila allaha ila allahu yani hayr allah oon alla ahayn ila allahu aan alla ahayn la fasadataa way fasaadi lahaayeen ilaahyo kale hadday jiraan maba dhisnaadeen mana hagaagsanaadeen ee way kharibmi lahaayeen wayna qasmi lahayen way macanaa wa isku iyagaa isku duuli lahaa fa subxaana allah alla nasihidiisa allihii rabbi alcarshi carshiga rabbigii ahaa la nasaho oo laga fogeeyo ceeb iyo in wax lala wadaago ilaa wax la wadaagu waa ceeb carruurta loo sheegayana waa ceeb fa subxaana allahi alla nasihidiisa rabbi alcarshi ahaa carshiga rabbigii ahaa carshiga waxaa loo sheegay makhluuqaadka ugu weyn makhluuqaadka ayuu ugu weyn yahay carshiga makhluuqaadka ugu weyn rabbiga u ahaa kii ugu weynaa hadduu rabbi u yahay intii kalena soo rabbi uma ah camaa shay buu ka nasahan yahay yasifuuna ay ku sifaynayaan oo shariik in wax lala wadaaga ah ama carruur inuu samaystay wixii la mid ah laa yus'alu lama weydiiyo camaa shayga yafcalu uu falaya lama weydiiyo maxaad saa u yeeshay lama yidhah afcaashiisana lama weydiiyo axkaamtiisa iyo tashriicaadkiisana maxaad saa ugu jidaysa lama yidhah ilaahu tuugga gacanta hala gooyo maxaad u tidhi lama dhaho saas ilaahay ruuxii wax dila hala dilo maxaad u tidhi lama yidhah ruuxii zinaysta dhagaxa lagu dilo maxaad u tidhi lama yidhah cuquudda maxaad u xaaraamaysay lama yidhahdo leanna ilaahay subxaana wa tacaala wax dejinta isagaa iska le isaga yani su-aal lama weydiiyo lagama lagama daba yimaado laakiin wahum iyagu yus'aluuna kuwa la weydiin wey adigu laakiin shay yar iyo shay weynba waxaad ku hadasho ama aad samayso waa lagaa daba imaan doona saas waa lagu weydiin am ittahaduuma waxay samaysteen min duunihi alla kasakow aalihatan kuwa la caabudo miyay samaysteen qul waxaad dhahdaa nebigu haatuu keena oo la imaada burhaanakum xujadiin war bal xujadaad u haysataan keena xuja ma jirto inaysan jirin maxaa daliil u ah haadaa kani oo tawxiidka way macanaa haadaa kani waxyiga tawxiidka ka hadlaya wey ee khalqiga tawxiidka ugu yeedhay iyo haadaadu ku dhacaysa haadaa kani dikru man dad dikrigoodii xuskoodii wey dad wixii lagu waaniyey wey maciya aniga la jirinkayga wa dikru man khalqi kii lagu waaniyey weeye qablii aniga hortay ah waxyiga tawxiidka ku saabsani inta aniga ila socotana waa lagu waaniyey intii iyaga ka horreeyeyna aniga iga horraysana waa lagu waaniyey taa unbayna waanadu weligeed ba ahay shirki xaggeed ka keenteen marka saas way macanaha haadaa kani oo waxyiga tawxiidka dadka ugu yeedhahaya shirkigan la dagaalamaya dikru man dadwaanadooda weeya maciya aniga la jirankaygaa oo ummadayda wa dikru man dadwaanadoodii weeye qablii aniga hortay ahaa oo ummadihii kalena waanadaa unbaa lagu waaniya tawxiidka ah bal iskaba dhaafay aktaruhum intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga alxaqa xaqa ma ay oga ma garanayaan fa hum iyagu mucridoona kuwa jeeda weeyaano xagga ka jeesaday wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayh annahu laa ilaha ilaa ana facbuduun macnaheedu waxa way kufriga qaar baa jahligu keeni kara maadaama kaafirku uu kaafir asli ah u yahay oo marna uusan iimaanka soo gelin jahli looguma cudur daaro saas lama dhahayo hadda waxbaba muusan fahminin xaqiiba muusan garanin seebuu gaal ku noqonaya maadaama kaafir asliga uu yahay jahliga loogu cudurdaari maayo jahliga waxaa loogu cudurdaaraa ruuxa muslimka ee iimaanka soo galay laakiin shirki ka dhacay garasho la-aan iyo gafna uuga dhacay saasoo kalaasoo kale macnaa logu cudurdaari karay ayib wamaa arsalnaa maanaa diri min qablika hortaa min rasuulin mid la diro ilaa haddaanu dirna nuuxii waxaanu u waxyoonnay ilayhi isaga annahu shani laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa ana aniga mooye facbuduunii i caabuda wa qaaluu waxay yidhahdeen ittakada wuxuu samaystay alraxmaanu allaha naxariista badani waladan ilmuu samaystay subxaanah nasihidiisa bal iyo iskaba dhaafe cibaadun weeye hum iyagu kuwa ay carruurta uga dhigayaani cibaadun addoommo weeye mukramuuna oo la darajeeyey oo la maamuusay laa yasbiquunahu kalama hormaraan alle subxaana wa tacaala bilqawli odhahda kalama hormaraan wa hum iyagu biamrihi alla amarkiisa ayay yacmaluuna ku camal falaan yaclamu wuxuu ogyahay rabbi subxaana wa tacaala maa bayna aydiihim waxa hortooda ah iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ah walaa yashfacuuna ma ergeeyaan ilaa liman cid mooye irtadaa uu raalli ka noqday oo wahum iyagu min khashyatihi alla cabsidiisa darteed ayay mushfiquuna dhib filanayaan dhib ka baqayaan macnaha ayb kuwii filaya yihiin inuu macnaha wax weye dhib ku yimaado wahum min khashyatihi mushfiqun ayb waman yaqul ciddii tidhaahda waman ciddii yaqul yidhaahda oo minhum malaa'igta ka mid a innii anigu ilaahun baan ahay ilaah baan ahay min duunihi alla ka sakow fadalika kaas najziihi waan abaal marinaynaa jahannamo jahannamaan ku abaalmarinaynaa kadalika sidaas ayaanu najzi u abaalmarinaa alaalimiina aalimiintana saasaan u abaalmarinaa aayaddii hore waxay tidhi wixii lagu waaniyey ummadihii hore iyo ummadda nebi maxamed wixii lagu waaniyeyba tawxiid buu ahaa markhaatigeeduna waa wamaa arsalnaa min qablika min rasuul nebiyo hortaa maanaan dirin rasuul ilaa haddaan dirnay waxaa loo sheegahayoo loo waxyooday uun cid xaq lagu caabudo ma jiro oon aniga ahayn rasuul kasta mabda'aasaa lala diray laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam oynu ilaahay subxaana wa tacaala inaga abuuray ilaa laga soo gaadho khaatama alambiyaa oo nebigeena salawatu rabbi wasalaamu calayh rususha mabda'a loo soo dhiibay wuxuu ahaa laa ilaaha ilaa ana facbuduun ma cid la caabudo xaq lagu caabudoon aniga ahayni ma jire aniga keliga iyo caabuda waa mabda'a asaaska iyo gundhiga u ahaa risaalaadkii iyo kutubta ilahay uu soo dejinaya subxana wa tacala markaan soo marnay yani rabbi subxaana wa tacaala aayado fara badan qisaska rususha markuu ka warramayo yani waa ka rasuul kasta markuu yimaado ummadiisa ku odhanayo icbud allah maa lakum min ilaahin hayru alla keligii caabuda cid kaloo gar aad ku caabudaani ma jire cid kaloo gar lagu caabudaa ma jirto on alla ahayn keligii caabuda mabda'aasay ku dagaalameen mabda'aasaana ummadaha iyo iyagu dagaalkoodu ka dhacay meesha macnaha waxa weeyaan ayaga in loo nusreeyo loo hiiliyana waxaa keentay tawxiidkay xambaarsanaaye ummadaha in la halaagana waxaa keenay waa tawxiidkay ka hor yimaadeen asaaskaasay marka rususha iyo kutubta iyo risaalaadku kulli ay ku yimaadeen saasaa rabbi subxaana wa tacaala inoo sheegay wixii jidkaa garab marsan oo dhan waa khuraafo shaydaan uu abuuray oo jidkii rususha garab marsan way ma aha nebi maxamed keliya risaaladiisa inay garab marsan tahay bal tubtii iyo jidkii rusushu soo kala gaadhay ee ilahay xaggiisa ka yimid jidkaasoo dhan bay garab marsan tahay saas way macanaa ayib alla keligii marka caabuda oo barya oo tala saarta oo rabbi subxaana wa tacala keligii u sujuuda oo keligii u gowraca oo keligii u nadra oo dhibaata markay idinku timaada keligii ula carara oo cid kalaa wax haysta oo wax laga raadsadaa ha rumaynina warkaasi jidkii rususha waa garab marsan yahay saas way macanaa arrintaasi waa taa waa tawxiidka oo mabda'a asaaska u ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu raalli ka yahy mas'alada labaadi waxa weeye ay ku khaldanaayeen waxay yidhaahdeen ilaahay carruur buu samaystay oo ilaahay malaa'igtuu ka dhigtay gabdha ka dhigtay tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira yacni waxay ka mid ahayd mabaadidooda aada u khaldan ee u khariban ayay ka mid ahayd in ilaahay aflagaadeeyaan subxana wa tacala oo yidhahdaan ilaahay malaa'igtu waa gabdhihii ilaahay alla waa nasahan yahay subxana wa tacaala ceebta noocaas oo kale ah alla ma leh maxaa yeele waa ceebka saliim rabbina subxaana wa tacaala ceeb iyo dhimanaansho ma gaadho khalqigiisaa ceeb iyo dhimanaansho leh laakiin isagu ceeb male subxaana amaa kuwan ay leeyihiin waa gabdhihii ilaahay cibaadun mukramuuna waa addoomee horta carruur ilaahay ma ah mar labaadna waa mukramuuna oo waa kuwa la maamuusay oo ilaahay agtiisa laga darajeeyey waa addoommo darajaysan wey inay addoommo yihiin maxaa ku tusaya laa yasbiquunahu bilqowl ilaahay odhaah kalama hormaraan yacni iyagoon ilaahay idan iyo fasax ka helin iskama hadlaan hadalkoodu wuxuu ka dambeeyaa rabbi ogolaanshihiisa subxana wa tacala laa yasbiquunahu bilqowl sideenoo kale ma aha sideenoo kale ma aha inaan iska hadalno oo iska daldalanno oo waxaan laynoo ogolaanin aan iska dhahno ma aha iyagu hadalkoodu wuxuu ka dambeeyaa ogolaanshaha ilaahay kadib laa yasbiquunahu bilqowl wa hum biamrihi yacmaluuna ilaahay amarkiisayna ku camal falaan saa yeela way fuliyaan saa yeela waa fuliyaan saa sameeya way sameeyaan amarka ilaahayna way qaataanoo waa fuliyaan hadalna ilaahay kalama hormaraan subxaana wa tacaala kuwaa weeye kuway ku leeyihiin waa carruur ilaah gabdho ilaahay kuway ku sheegayaan kuwa iyaga rabbi wuxuu og yahay subxaana wa tacaala waxa ka dambeeya iyo waxa ka horreeya waxa ka horreeya muxuu yahay waxa ka horreeya waa waxay samayn doonaan waxa ka dambeeyana muxuu yahay waa waxay horay u sameeyeen ama waxa ka horreeya waxaad ka dhigtaa aakharo waxa ka dambeeyana adduunyadii ka dhig malaa'igta xaalkooda dhan waa lala socdaa waa addoommo ilaahay qahray oo rabbi subxaana wa tacaala u layyan wey xaalkoodao dhanna la ogi ta kale way noo shafeecayaan oo malaa'igtaa noo ergeyn doontaa taasaa iyadana meesha laga saaro wuxuu yidhi walaa yashfacuuna ila liman irtadaa malaa'igtu uma ergeeyaan oo uma shafeecaan cid uu alla raalli ka noqday mooye oo yuu ilaahay raalli ka noqdaa waa ciddii tawxiid ku dhimatay soo saas ma ilan rabbi subxaana wa tacaala kufriga iyo kaafiriinta marna raalli kama noqdo adduunkana raalli kagama aha aakhirana marna raalli ka noqon maayo malaa'igtu yay u shafeeciyo shafaacadeeda helaya waa ciddii ilaahay raalli ka noqdo oo macnaha tawxiid iyo iimaan ku dhimata iyagoo isagoo shirki ku sugnay dhinta wey amaa kii shirki ku dhinta isagoo malaa'ig caabudaya rususha caabudaya geedaha caabudaya awliyada caabudaya saa ruuxii ku dhinta malaa'igna uma shafeeci karto awliyana uma shafeeci karto rusulna uma shafeeci karo cid u ergeyn karta ma jirto cid ilaahay ula hadli kartana ma jirto yaa kala hadli kara ilahi subxana wa tacala adoon shirki iyo gaalnimo kusoo dhintay oo ni isagoo ilaahay cid aan ahayn baryahayo tuugahayo soo dhintay adiga ilaahay ma hor istaagi kartaa ma dhigi kartaa ilahu dambidhaaf awooddaa yaa ku siiyey dhiiranaanta intaa laag xageed ka heli karta nin ilaahay uusan raalliba ka ahayn kana noqonaynin kuma dhiiran kartid inaad ushafeecad kamana kalamana hadli karta alla subxana wa tacala saas wey macanaa ayib taasi waa midda ayagaa malaa'igta ma shafeecayaan oo ergadooda dadka ahlu tawxiidka keliya ilaahay raalli ka noqday unbay u ergeynayaan ta kale waxa weeye cabsi way cabsanayaan wahum min khashyatihi alla cabsidiisa daraaddeed mushfiquuna kuwii filanaya wey waxay filanayaan dhibaato ilaan cabsi baa ku jirta yacni khashyada iyo shafaqa shafaqada waxaa la kala yidhahdaa khashyada waxaa la yidhaahdaa alkhawfu maca tacdiim baa la dhaha cabsi ay weynayni ku jirto oo kaad ka cabsanaysa aada weynaynayso khashyaa la yidhahda shafaqadana waxaa la yidhaahdaa yani alishfaaqde ishfaaqana waxaa la yidhaahdaa alkhawfu maca altawaquci waalxadar waad cabsanaysaa waxaadna filaysaa ood ka taxadaraysaa inuu dhib kugu imaanayo marka malaa'igtu iyagoo saa u dadaalaya haddana cabsi ilaahay baa intay ka tanbadatay cabsida daraaddeed bay isleeyihiin oy filayaan waxbaa malaha idinku imaan doona wahum min khashyatihi mushfiquuna waa filid iyo tawaquc iyo taxadar mustaqbalka talow maxaa idinku imaan doona filid noocaasaa daraaddeed ayay alla subxaana wa tacaala yani baqdintaasay qabaan ba macnaha laleeyahay marka u fiirso waxaa la leeyahay ilaahay hadalka lama hormaraan amarkiisa unbay qaataan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun haddana maca dalika baqdin bay qabaan talow mustaqbalka maxaa idinku dhici doona saas mana waa ka yani suurati muminuun baan ugu tegi doonaa mu'miniinta ilaahay oo ku tilmaamaya subxaana wa tacaala ayagoo acmaal wan wanaagsan oo daacada intay sameeyaan haddana maca dalika cabsi qaba waa cabsanayaan waana dadaalayaan waana cabsanaya maxaa yeele ruuxa mu'minka ah dadaal intuu samayn karana waa sameeyaa haddana mustaqbalka waa ka cabsada munaafiqa ka gedisan oo isagoon waxba samaynayn bu haddana yuu isdhigtaayo is yidhahdaa wallahi mustaqbal fiican baa kaa horeey rajo fiican buu leeyahay mana shaqaysanay shaqa munaafiq baa lagu yaqaana taa iyada macna ayib rabbi subxaana wa tacala wuxuu yihi waman yaqul minhum inii ilaahum min dunii fadalika najzihi jahannam malaa'igta mid ka mida ama qaar ka mida hadday ilaahnimo sheegtaan alla ka sokow jahannamaanu ku abaalmarinayna bu rabbi yidhi subxana wa tacala dhaalimiintana saa un baa loo abaalmariyaa malaa'igtaas taa qiimaha u leh cibaadun mukramuunada ah ilaahay hadal aan kala hormarin amarkiisa qaata rabbi uu shafaacadooda muwaxidiinta ay u shafeecayaan uu aqbalayo dadkaas malaa'igtaas saa u karaamaysan ee qiimaha ilaahay agtii ku leh haddana hadday ilaahnimo sheegtaan abaalgudkooda waa jahannama maxay ina tusaysa waxay ina tusaysaa cid isugu dhowaan karta ilaahnimo sheegadkeeda ma jiro walow malaa'igtu hadday isugu dhowaato jahannamaa la gelinaya rusushu hadday isugu dhowaadaan jahannamay gelayaan awliyadu hadday isugu dhowaadaan jahannamay gelayaan maxad sohdin aan la geli karin aniga i barya oo i caabuda oo isoo tuuga oo ii nadra oo awood baan leeyahay oo waxbaan qaban karaayo kaalaya i barakaysta ninkii sheegtaaye abaalkiisu waa jahannama xataa malaa'igtu hadday sheegan lahay jahannamay geli lahay rusushana waan kaan soo marnay walow ashrakuu la xabita canhum ma kaanuu yacmaluun markii rususha laga soo sheekeeyey hadday shirki la imaan lahaayeen camalkoodao dhan baaba hooban lahaaba walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluk nebi maxamed baa si gooniya markaa loola hadlay salawatu rabbi wasalaamu caleyh wanaadkan marka dadka ugu yeedhaya kaalaya ibarakaysta oo kaalaya waxweydiista oo cirkiya dhulkan kala hayaa oo roob baan idiin keeni oo islaamaha dhali waaye ii keena oo kuwa cudurrada qaba ii keena anaa wax ka qabane anigaa awood leh haddaan qabri ku jira iyo haddaan dhulka korkiisa joogaba soo ilaahnimihii wixii ilaahay khaas oha ma sheegan midda rususha lagu leeyahay soo malaa'igta lagu leeyahay haddaad sheegataan jahannamaad gelaysaan soo maa wadaadkiisaa sheegtay weli ma ahe waa weliyu shaydaan weli ilaahay maaha weligiinba qubuurtooda dul tubnaada oo u dhawaaqda oo shafaaco ka suga cadaab ilaahay inay idinku shafeecaan mooyo walla inayna janno idinku shafeecayn maxaa yeele igii baan janno gelin ninka ilaahnimada sheeganaya khalqiga jidkii tawxiidka ka leexiyey ee awoodda sheeganaya dhulka taakataaka ugu jiraayay isagaa ogaan doona midka daba jooga ee daaciga u ana isagaa ogaan doona waxa ku dhaca saas way macana marka rabbi subxaana wa tacaala sohdin aan la geli karin wey hawshaasi waa hawl xidhan malaa'igtuna ma geli karto rusushuna ma geli karto awliyaduna ma geli karto hawl la faragelin kara mae ilahay baa khaas ule subxana wa tacala saas way macana saasa la leeyahy wamaa arsalnaa maa naadirin nebiyow min qablika hortaa min rasuulin rasuul maa naadirin ilaa haddaanu dirnay nuuxii waanu waxyoonnay ilayhi isaga waxaanu u waxyoonnay annahu amar yashaaniyo laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa ana aniga mooye ee facbuduuni ee caabuda wa qaaluu waxay yidhahdeen gaaladii ittakhada araxmaanu allaha naxariista badan wuxuu samaystay waladan ilmuu samaystay subxaanah nasahidiisa nasihidiisa waxaas laga fogeeye bal iskaba dhaafe cibaadun addoommo weeye kuwa aad ku sheegaysaan carruurta aad leedihiin cibaadun addoommo weeye mukramuuna oo la darajeeyey oo alle agtiisa laga maamuusay laa yasbiquuna oo alla kalama hormaraan bilqawli odhaahda kalama hormaraan hadal kalama hormaraane way ka sugaan amarkiisay sugaan wa hum iyagu biamrii alla amarkiisa ayay yacmaluuna ku camal falaan oy qaataan oy fuliyaan yaclamu alla wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim waxa ka horreeyay samayn doonaan wamaa khalfahum iyo waxa ka dambeeyey horay u sameeyeen walaa yashfacuuna ma ergaynayaan ilaa liman cid mooye irtadaa alla u raalli ka noqday cid kalay u ergayn karaan oo ilaahay ula hadli karaani ma uu jiro wa hum iyagu min khashyatihi alla cabsidiisa daraaddeed mushfiquuna kuwa filanaya maxay filanayaan maxay saadasheen filanayaan waxay filanayaan oo yani waxaway ka baqayaan inay dhibaata ku timaado ayagoo saa u dadaalaya haddana cabsida ilaahay daraaddeed bay mushfiquuna u yihiin macna yani ishfaaqa macnahaasuu wataayo macnaha waa cabsi ay wadato filasho aad dhib filanaysa macnaha ayib waman yaqul minhum inii ilaahun min duuni waman ciddii yaqul yidhaahda oo minhum malaa'igta ka mida inii anigu ilaahun mid la caabudaan ahay min duunihi alla ka sokow mid la caabudaan ahay cidda ciddii sidaa tidhaahdo malaa'igta ka mida fadalika kaasi najsiihi waanu abaalmarinaynaa jahannamo jahannamaan ku abaalmarinayna kadalika sidaas ma malaa'igta basuu khaas ku yahay maya kadalika sidaasoo kale ayaanu najzi ugu abaalmarinaa alaalimiina aalimiinta shirkiga ku dhacay mushrikiinta laga wadaa meesha ee ugu yeedhaysa khalqigu inay iyaga ilaahay wax la wadaajiyaan oo xuquuqdii ilaahay gooni la ahaa iyaga in la siiyo kuwa saa u dagaalamaya rabbi subxaana wa tacaala meesha uu geynaya waa un jahanamo wey macana ayb awalam yara aladiina kafaruu ana asamaawaati waalarda kaanataa rat'an fafataqnaahumaa halkan waxaa laga bilaabay aayaadka ilahay kawniga khalqigana laynagu jeedinayaaba layna tusaya leanna khalqigan qaabka uu samaysan yahay iyo abuurkiisa iyo astaamaha waaweyne ilaahay qudradiisa kutusaya ka dhex muuqdaa waa xajo badan iimaan bay kordhiyaan in badan buu qur-aanku dadka ugu yeedha bal inaan ku jeedsano oon fiirino rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala awalam yara miyaynan arkaynin aladiina kuwa kafaruu kufriyey ana asamaawaati samooyinka iyo waalarda dhulka kaanataa inay ahaayeen ratqan kuwa isku dhegan fafataqnaahumaa marka aan kala fujinnay oo wajacalnaa aan yeelay wajacalnaa waan yeelnay min almaa'i biyaha xaggooda kulla shayin shay walba ayaan ka yeelay shaygaasoo xayin nool afalaa yu'minuuna miyaynan rumaynin wajacalnaa waan yeelnay fi lardi dhulka dhexdiisa waxaan yeelnay rawaasiya buura qotoma an tamiida si aysan ula dhaqdhaqaaqin ula liicliicin bihim iyaga dhulku si aysan ula liicliicin dadka wajacalnaa waan yeelnay fiiha dhulka dhexdeeda waxaan yeelnay fiijaajan meelo waasaca ayaan yeelnay subulan ah ama subulan ayaanu yeelay jidad ayb lacallahum yahtaduuna si ay u hanuunaanoo masaalixdooda iyo danahooda ugu hanuunaan wajacalnaa waan yeelnay assamaa samadii saqfan saanqaaf baan ka yeelnay maxfuudan oo la xifdiyey wa hum iyagu can aayaatihaa samada calaamadaheeda xaggooda mucriduuna kuwa kasii jeeda wey wa huwa alle alladii midka weye khalaqa abuuray alleyla habeenka iyo waalnahaara maalinta waashamsa qoraxda iyo waalqamara dayaxa kullun mid kastana fii falakin falag dhexdii ayay yasbaxuuna dabaalanayaan miyaynan arkaynin kuwa kufriyey samaawaadka iyo dhulalku inay ahaayeen kuwo isku dhegan oon kala fujinnay maxaa laga wadaa dhowr tafsiir baa ku jira tafsiirka u fiican aimada selafka qaarkoodna laga soo gurinaya wuxuu yahay samada biyaha ka yimaada iyo dhulka doogga ka soo baxa macnaha waxaa laga wadaa samadii waa waxay naga sarreeya korkeenna markay kaa korayso waxaa kugu gaadhan oo dushaada ah hawo hawo iyo daruurihii iyo samadii kasii sarraysa sidan markaad u fiiriso hawadan way xidhantahay way xidhantahay isma dhahaysid dhibic yaroo biyo ah baa soo dhex mari karta haddana maca daalika daruurtii markay daado hawadaas waxaa soo dhex jiirahaya dhibicdii biyaha ahayd say kusoo dhex martay allah baa u furay subxaana wa tacaala meeshay soo mari lahayd ilaa ay dhulka soo gaadhay dhulkana wuu isku dhegan yahay dhibicdii biyahayd baa soo da-aysa way gelaysaa daaqii baa ka soo baxaya dhulkii oo isku dhegan markuu doogu ka soo baxaya iyo wax nabaadka ka soo baxayay dhulkii waa kala fuqaya wuu kala fidaya markaasaa geedkii ama shaygii kasoo dhexdhexilaa buu kasoo dhex baxay fafataqnaahumaa mid walba goonidiisa ayuu u xidhan yahay kadibna kana waa la furay oo waa la kala fujiyey si ay nabaadku uga soo baxo hawadii korena waa la kala fujiyey oo waa la kala fayday si ay dhibicdu usoo dhex marto sidaasaa laga wadaa fafataqnaahumaa waana macnaha ugu fiican ee ugu raajaxsan aimada salafkana laga soo guurinayo qaar waxay leeyihiin meehe samada iyo dhulku way isku dheganaayeen waagii hore markaasaa samawaadkana la fujiyo kor la geeyey meeshay hadda joogaan dhulkana yani waxa wey meeshuu hadda jooga la geeyey sidaasna qaar baa odhanaya wallahu aclam lakin tafsiirka hore ayaa loo badanyay miyayna u muuqanin bu rabbi subxana wa tacala tafsiirkaas waa midka ibnu jariir iyo ibnu catiya iyo ay rajaxayaan inuu macnuhu sidaas yahayna waxaa waxaa kutusayay leeyihin waa mida oo rajaxaya tafsiirkaa waa midda koobaade horta qur-aanka waxaa aad u badan inuu deliishado biyaha kor ka imaanaya iyo dhulka waxa ka soo baxaya inuu u deliishado ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa aad bay qur-aanka ugu badanta aad bay qur-aanka ugu badanta waxaa kaleeto oo qariino labaad ah waxaa laga dambaysiiyey wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin shay kasta oo nool biyaha xaggoodan ka abuurnay meeshaa inay biyo laga hadlahayay baad garan oo hadalku isku xidhnaa saas way macnaha oo yani dhulkan isku dheganaa iyo samadan isku dheganaa in la kala fujiyey biyo soo degay iyo wax ka soo baxaya in laga hadlayo aayadda qeybteeda dambaa kutusay oo biyaanu ka abuurnay wax kastoo nool taasaa kutusaysa yani daqaraa-in noocaas oo kalea ayaa laga ayaa macnaa kutusaysa waxaa kaloo rajaxaya tafsiirka isaga awalam yara aladiina kafaruu miyaynan arkaynin bu alla yidhi subxana wa tacala waxa la arkaya dadka ishooda qabanayana ama waa wax soo baxaya ama waa dhibic soo dhacaysa laakiin haddii la yidhaahdo abuurkii hore ee samadiiyo dhulka la kala fujiyey miyay arkaye mayna arkay qaraa-in noocaas oo kale marka lagu rajaxaya tafsiirka waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacaala dhibicdu korka keenayo ee uu macnaha waxa weeye u banaynayo meeshay soo mari lahayd iyo waxyaabaha dhulka ka soo baxaya ee loo banaynayo meeshii ay soo mari lahaayeen miyaynan u muuqanin bu rabbi ihi subxana wa tacala shay kasta oo noolna waxaanu ka abuurnay biyaha bu rabbi ihi subxana wa tacala biyaha laga abuurnay maxaa laga wadaa yani dhibicda manida ah mise biyo o dhan baa laga wada labadaba waa layidhi dhibicda manida abaa shay nool oo dhan laga abuuray waa tafsiir tafsiirka labaadna waxa weeye dhibicda manida a lafteeda xaggee ka soo jeeda soo biyo kama soo jeedo iyo dhacaan saas way maana marka noolo oo dhan wax alla wixii nool oo dhan biyo ayaa asal u ah biyo ayaa asal cunsurkiisa canaasirtiisa asaasiga waxaa ka mid a biyaha asaas waa macna saasuu rabbi subxana wa tacala le miyayna rumaynaynin marka waxaasayba arkayaan cajaa'ibta badan ee rabbi maamulahaye may alla rumeeyaan subxaana wa tacaala dhulka waxaanu yeelay buuro qodqotoma oo maxaa loo qotomiyey buuraha korkooda waxaa dhulka korkiisa waxaa loo qotomiyey si aysan dhulku idinla leecleecin dhulkii baa lagu cusliyey macnaha waa sida matalan dhakawyada haye oo kaleeto shaygu markuu socdo taqriiban hadduu culus yahay dheeligiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo ruxashadiisa ayaraata mar walba uu fududaadana waxaa yani bata dhaqdhaqaaqiisa iyo ruuxashadiisaa badanta bal somaydaan hadda baabuurta waaweyn baabuurku markay wax saaran yihiin oo uu matalan buuxo haddaad dusha ka fuusho saaltadiisa iyo yani waxa wey leecleecidiisa in badan ma dareemayso soo ma laakiin hadduu maran yahay oo macnaha waxawey uu yahay faaruq yahay soo ku rafaadi maysa saas si aysan idinla leecleecin ayaa buuraha ilaahay saaray subxana wa tacala waa lagu cusleeyey saas wey macnaha ayib waxaanu dhulka dhexdiisa yeelnay wadooyin waasaca aad martaan si aad masaalixdooda iyo danahooda dadkay ugu hanuunaan haddaad baabuur saaran tahay waddu hayaa haddaad lugaynayso wad waddaad haysaa haddaad diyaarad saaran tahay waddaad haysaa diyaaradu ila laftooda wadday maraane iskama socdaan yacni shay kasta dhulka dhexdiisa waxaanu ugu yeelnay wadooyin ay masaalixdooda ku gaadhaan iyo danahooda rabbi subxana wa tacala dhul samadii waxaanu ka yeelnay saanqaaf la xifdiyey dhulka marka loo fiiriyo samadu waa saanqaaf oo kaleeto masalan hadda masaajidkan aan dhex fadhin oo kaleeto saanqaafkii waa inaga koreeyaa yani waxa weeye hoosna waan fadhinaa dhulka marka saanqaafkiisa la fiiriyo waa samada saanqaafkaasi waa la xifdiyey maxaa laga xifdiyey inuu soo dhaco waa laga xifdiyey oo inugu soo dhaco awood ilahay baa haysa waxaa laga xifdiyey inuu duugoobo ma duugoobay mana dildilaacayo dayactirna u baahan maayo weligii lama dayactirin saasuu u taaganya waxaa kaloo rabbi uu ka ilaaliyey subxaana wa tacaala shayaaiintana waa ka ilaaliyey waxafidnaaha min kulli shayaanin rajiim shayaan kasta ilahay waa ka xifdinay uli subxana wa tacala marka waa saanqaaf maxfuud ah afooda la gelin kara way macnaha saas weyaan iyaguna rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala saa iyadoo ah bay haddana astaamaha waaweyn ee samada ka muuqday ka leexanaya yee ka jeedsanaya aayadaha waaweyn iyo calaamadaha waaweyn ka jeedsanaya calaamadda waata qoraxdii dayixii waa kan samada lafteedii daruur daruurihii yacni maaragtay xidigihii aayadihii samada yaalay maba u fiirsanayaan mana ka faa'idaysana waa ka jeedsanayaan bu rabbi subxana wa tacala rabbi subxaana wa tacaala wuxuu abuuray habeenka maalintana wuu abuuray qoraxda iyo dayaxada isaga abuuray afartooda mid walba wuxuu ku dabaalanayaa falag dhexdii falagga waxaa la yidhahdaa wixii wareegsan oo dhan falag baa la dhahaa falag baa la yidhahda macnaha shaygu mar hadduu wareegsan yahay sida giraan girta oo kaleeto falag baa la dhahaa marka waxaa laga wadaa tub ama jid wareegsan ayaa mid kasta oo qoraxda iyo dayaxa iyo habeenka iyo maalinta ka midii uu ku wareegaya sida aad u dabaalataan biyaha oo kale bay iyagu hawadaa u dabaalanayaan yasbaxuuna waxaa laga wadaa dabaasha waxaa loo isticmaalaa biyaha hawadana waa loo isticmaalaa ilaan markaad hadda sidaa u socoto hawaad jeexaysaa hawaa kaa hor imaanaysa ood jeexaysaa macnaha marka jid wareegsan ayay ku wareegahayaanoo sidii falagii oo kaleeto ayay saa ugu wareegaysanayaanoo kolkay hal wareeg soo dhammeeyaanba kiibay haddana ku noqonaya kullun fii falakin yasbaxuun saasuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala waa rabbi subxaana wa tacaala qaab xajo badan ugu abuuriy tubtaa iyo jidkaa ay qoraxdu hayso wax yar hadday dhinac uga baxdo wax noolaanaya ma jiro bayaxa tubtiisa iyo jidkaa uu hayee ku wareegaya hadduu ka baxo khalqigao dhan isbeddel baa ku dhacaya waa cajiib jidkaa aad arkaysee maalinkii ilaahay abuuray ilaa maanta ay ku wareegahayaan kamana baxayaan kamana khaldamayaan kamana leexanayaan jid dayactir iyo hagaajin u baahanna maaha waa hawl ilaahay qadaray subxaana wa tacala weligeed saasay u soconayaan ilaa la gaadho waktigii ilahay ku talagalay subxana wa tacala in la joojiyo macna awalam yara miyaynan arkaynin aladiina kuwa kafaruu kufriyey ana asamaawaati samooyinka iyo waalarda dhulka kaanataa inay ahaayeen radqan kuwa isku dhegan fafataqnaa aan kala fujinnay oo fafataqnaa aan kala fujinnay wajacalnaa waxaan yeelnay min almaai biyaha xaggooda waxaan ka yeelnay kulla shayin shay kasta jacalnaa bimacnaa khalaqnaa wy wajacalnaa waan abuurnay min almaai biyaha xaggooda kulla shayin wax walbaan ka abuurnay xayin oo nool afalaa yu'minuuna miyayna rumaynin wajacalnaa waan yeelnay fi lardi dhulka dhexdiisa rawaasiya buura qotoma an tamiida lianlaa tamiida si aysan idinla liicliicin bihim an tamiida si aysan ula liicliicin bihim khalqiga si aysan ula liicliicin oo inay ula dheeliyiin macnaha wajacalnaa waan yeelnay fiiha yacni dhulka dhexdiisa waxaan yeelnay fijaajan xaal ay yihiin kuwa waasaca subulan jidad ayaan yeelnay suuratu nuux se macnaha waxay ku imaan doonta subulan jidad ayaan yeelnay fijaajan oo waasaca wey macnaha ayib lacallahum yahtaduuna si ay danahoodiiyo masaalixdooda ugu hanuunaan wajacalnaa waan yeelnay assamaa samadiina saqfan saanqaad baan ka yeelnay maxfuudan oo la xifdiyey dhicitaan laga xifdiyey iyo dhammaansho iyo duugoobid shayaadiintana laga xifdiyey wahum iyagu can aayaatiha samada aayadaheeda iyo calaamooyinkeeda xaggeeda mucriduuna kuwa kasii jeeda wey wa huwa alla aladii midka way khalaqa abuuray alleyla habeenka waalnahaara maalinta iyo washamsa qoraxda iyo waalqamara dayaxa kullun mid kastaana yasbaxuuna kuwa dabaalanaya weeye fii falakin falag dhexdii bay dabaalanayaan giraangir wareegsan ayay ku dabaalanayaan oo wareegayaan oo haway jeexayaan wey macnaha wma jacalna libashari min qablika alkhulda fain mitta fahum lkhaaliduun kulu nafsin daa'iqat lmowt wanablukum bishari walkhayri fitnata wailayna turjacuun aayaddaan soo marnay awalam yara aladiina kafaruu ana asamaawaati waalarda kaanataa radqan nadariye waxaa jira aragti waxaa jirta odhanaysa dhulku wuxuu ka samaysmay qarax ka dhashay qoraxda qoraxa qoraxdaa qaraxday qarax ka finiinay qoraxda oo markaa qaboobay ayuun dhulku ahaa nadariyo saasaa jirta nadariyadaasi aayadda laguma fasiri karayo maaha tafsiru maaha tafsiir saxna maaha saas maanaa ayib wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda wamaa jacalnaa maanaan yeelin libasharin bashar maanaan u yeelin min qablika horta alkhulda waaritaan afa in mitta ma haddaad dhimato fahum iyagu alkhaaliduuna kuwa waaraya miya kullu nafsin naf walba daa'iqatu lmawti geeri midii dhadhaminaysa wey wanabluukum waanu idin imtixaanaynaa bishari shariyo waalkhayri khayrkii baanu idinku imtixaanaynaa fitnatan imtixaanid wa ilaynaa xagganaga ayaana turjacuuna laydin celinaya waidaa goortii ra'aaka ay ku arkaan nebiow alladiina kuwa kafaruu kufriyey in yatakhiduunaka kaama samaysanayaan ilaa huzuwan jeesjees mooye yaquuluuna xaala ilayhim ahaada kani alladii kii miya yadkuru wax ka sheegay aalihatakum ilaahyadiina kii wax ka sheegaya miya walxaal bay saa leeyihiin hum iyagu bidikri araxmaani allaha naxariista badan sheegidiisiiyo xuskiisa hum iyagu kaafiruuna kuwa ku kufriya ay yihiin khuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankii waa la abuuray min cajalin deg deg baa laga abuuray sa uriikum waan idin tusi doonaa aayaatii aayadahayga ee falaa tastacjiluuni hay degdegsanina iga war dhowra wayaquuluuna waxay leeyihiin mataa goorma ayuu ahaaday haadaa kan alwacdu ee yabo ahaa in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegay macnaheedu waxa weeye maa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda gaaladii mushrikiintii carabta baa nebiga sal lay slam dacwadiisii markay kari waayeen baa waxay dhihi jireen shaacirun natarabasu bihi rayba almanuun kolley waa iska gabayaa geerida iyo xawaadisteeda un baan la sugaynaa wuu iska dhiman doonaa waxba ha isgulgoynina isagaaba dhiman doonaba ha ibnulqays sooma dhimanin oo shaacir hebel sooma dhimanin oo gabayaa hebel sooma isaguna kuwii horan buu raaci doonaa saas daraaddeed ha isgulgoynina rabbi wuxuu lehy subxaana wa tacaala horta hadday dhimasho tahay maa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda war rusushii dhiman jirtay maad ka mid tahay horta cid kaa horrayso inuu waaro ilaahay uu ugu talagalay ama u qorsheeyey ma jirto waase su-aal leh haddaad dhimato ayaguma waarayaan afain mitta fahum lkhaaliduun ayaguma waarayaan oo ma ka hadhayan maya jawaabtu waa maya kullu nafsin daa'iqat lmowt naf walba waa midii geeridha dhamin doonta wey marka layskuma cabsiyo layskumana khuuqiyo wuu dhiman doonaaye laakiin muhimaddu waxay tahay dhimasho waa la wada marye muxuu ku dhimanayaa maxaase ka horeeya su-aala saas mana adigu waa dhiman dhimashadase aad dhimatay adduun waad kaga raysa ayaguna way dhiman laakiin dhimashada ay dhinteen ayaa macnaha wax wey cadaab kuu saaray maalinkaasaa la bilaabi doonaa wey manaa ayib kullu nafsin daa'iqat lmowt adduunka intaad joogtaanna sharka iyo khayrkaba waa idinku imtixaanayna waxaa laga wadaa kii khayr haystana waa imtixaanaya sharka xaaladda lagu jiro iyo dhibaatadana waa la imtixaanaya barwaaqo iyo dhibaato caafimaad iyo cudur hanimnimo iyo faqri xalaal iyo xaaraam macsiyo iyo daaco shar iyo khayrkaad ku jirtaba waad imtixaananta wanabluukum bishari wlkhayr rabbi subxaana watacala waa kaan soo marnay wabalownaahum bilxasanaati wsayi'aati lacalahum yarjicuun imtixaan wey rabbi subxana watacala adduunyada waxaa loogu talagalay in la is-imtixaano sharna waad ku imtixaanan tahay khayrna waad ku imtixaanan tahay xagee la aadi doonaa marka haddii lays-imtixaano imtixaanka natiijadiisii soo in la bixiyo maaha oo ninkii imtixaanka ku baasayna shahaado la siiyo ninkii imtixaanka ku dhacayna la yidhahdo dee waa dhacay sooma wailaynaa turjacuuna weeyo meesha loo noqonna waa xagga nagoo halkaasaad ugu tegi doontaan imtixaanka natiijadiisi natiijada waxaa la goosanaya aakhariya marka ilahi loo tago subxana watacala saas mana halkan waxaa laga gudagalay nabiga sal lay waslam iyo gaaladu qaaldhaqankay kula dhaqmayeen iyo inay ku jeseesi jireen nebiga waxaa la yidhi markay ku arkaan kuwa kaafiriintii kaama dhiganayaan oo kaama samaysanayaan ilaa mid lagu jeesjeesay mooye way kuu jeesjeesayaan waa ka jeesjeeskoodii waxaa ka mid a ahada aladii yadkuru aalihatakum ahada ma waxan ahada ma waxan yani waxa weeye waa liidid taxqiir baa ku jira ahada aladii yadkuru aalihatakum ma waxanaa ilaahyadiina wax ka sheegahay wax ka sheegahayo eedaynahayoo dhaleecaynay oo muxuu yahay dhaleecaynta uu ilaahyadooda u geystay ya muxuu muxuu u geystay wuxuu ku yidhi wax uma tari kartoon waa dhagaxyaan aan waxba tari karin oon idiin shafeeci karin oo aan awood lahayn oon waxba gacanta ku haynin intaa way ceebta sheegaya oo dhagax waxba ma qaban karo haddii la yidhahdo ma ceeb bay ku tahay ya saas hadda markaad tidhahdo war wadaadadan qabriga ku jira ilahay ha u naxariista ninkii iimaan ku dhintaye waxba ma qaban karaan awliyadiibuu meel kaga dhacay baa lagu leeyay awliyadiibuu meel kaga dhacay awliyadii bay diideen awliyadii baa ka la yeelay ha waa tanoo kale wey yadkuru aalihatakum addoonkan makhluuqee miskiinka haddii la yidhahdo wa tabartiisu waa intaa oo intaa ka badan ma awoodi karo ma ceeb bay ku tahay ceeb kuma aha haddii la yidhaahdo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh yani waxa weye samadana ma maamulo dhulkana ma maamulo jannana ma maamulo ma ceeb bay ku tahay maya waa xaqiiqo laga warramayo saas mana ceeb kuma ah saas daraaddeed ilaahiyadiina makanaa wax ka sheegay bay leey markay saa leeyihiin ayaguba allaha naxariista badan xufkiisa way ku kufrinayaan so wax la yaab le maaha asnaam bay ka dhiidhiyahayaan oo ka dagaalamayaan in la yidhahdo waxba ma tari karaan allaha naxariista badan xufkiisana waa diidan yihiinoo waa ka dagaalamaya waa la dagaalamaya saas way macana warse wax la yaab le maaha yani macnaheedu waxa weeye adiga haddaad cid difaacayso xaqiisa aad difaacayso allah xaqiisa inaad difaacda wey dhagax makhluuqoo meeshaa yaalla intaad isku mashquulin lahayd allaha ku abuurtay ee naxariista badan xaqiisa difaacoo rumee laakiin inaad makhluuqaad uun waxayna lahayn u raadisood ku dagaalan tahay ayagii markii tabartooda la sheegana aad ka dhigto in meel laga dhacay oo xumaan loo geystay bid wabitaali naftaadiiyo xoolahaagii inaad ku bixiso saaad wax ugu qaban lahayd hadda middaa iyadii wax weeye garma waa gardarra wey middaa iyadaa macna saas weyaan ayib wahum bidikri raxmaani hum kaafiruun macnaheedu waxa weeye marka la leeyahay awliyadii baa meel lagaga dhacay oo la inkiray oo wax ma tari karaan la yidhi maxaa meel lagaga dhacsanya marka hadalkaa marka laleeyahay awliye loo doodayo soo ilaahay oo meel lagaga dhacayo maha ilaahay baa xuquuqdiisii duulaan lagu yahoo la doonayaa in la siiyo makhluuqaad qubuur ku jira iyo mayd isla markaa haddana waxaa la difaacanayaayoo loo dagaalamayaayoo durbaanka loo tumayaa oo naf iyo xoolo loo bixinayaa waxa weeyaan miskiinkaa meesha ku jira xaqiiqadiisii laga warramayo in la yidhahdo maya war rabbigaa tawxiidkiisa u dagaalam oo rabbi xaqiisa difaaca awliye meel ku jirta iyo mayd meel ku jira intaad xaq uusan lahayn u dagaalami lahayd rabbi xaqiisa daa oo alla xaqiisa difaac wahum bidikri raxmani hum kaafiruun allah mudan subxaana wa tacala inaad xuquuqdiisa u daysaan oo u dagaalantaan bedelkii aad khalqi isku mashquulin lahayd khuliqa alinsaanu min cajal insaankii waxaa laga abuuray degdeg culimadu say u badan yihiin tafsiirku waxay leeyihiin khuliqa alinsaanu min cajal macnaha waxa weeyaan shayga markuu ruuxu ku xeel dheer yahay oo si adag uu ugu dhex jiro ayaa la yidhahdaa waa laga abuuray yani tilmaan asal ah bay bini aadamka deg deg uu yahay waxaa la yidhahdaa khuliqa min karam deeqsini baa laga abuuray hebel khuliqa min aljamaali quruxdii baa laga abuuray macnaha waxa weeyaan quruxdii buu ku xeel dheer yahay macnaha waxaa laga wadaa deg deg baa laga abuuray bini aadamka dabeecadihiisa asalka waxaa ka mid a inuu degdego saas mana inuu degdego oo calaaqada ay aayaddu la leeda macays waa kan soo marnay wa kana alinsaanu cajuulan insaanku wuxuu ahaaday mid deg deg badan calaaqaday aayaddu la leedahay aayadihii hore waxa weeye soo laynooma sheegin nebiga inay ku jeesjeesayaan ilaahiyadoodiina ay u dagaalamayaan rabbina xuskiisa ay ku kufrinayaan inagu bini aadam baana nahayoo markaba waxa inaga soo boodayso o is odhanaynaa oo dee hadday saas yihin maxaa laga fiirsanaya ya maaba laga takhalluso cagta la mariyo ma awood buu ilahay ulaya dadkan maxaa loo daynaya haddayba saa samaynayaan jawaabtu waxa weeye khuliqa alinsaanu min cajal deg deg baad ka abuuranta dabeecadiinaa deg deg ah sa uriikum aayaati aayadahaygaan idin tusi doonaa aargosigay astaamaha waaweynee awoodayda ku tusayaan idin tusi doonaaye hay degdegsamina iga war dhowr wey waxba ha dhinina kuwa nebiga ku jeesjeesaya sidan u galaya maa durbo shaqo laga qabto waxba ha igu degdegine degdeg baad ka abuurantihiin balkaadsada ikaadiyabu rabbi subxana wa tacala wakti baa lala sugaya wayaquuluuna mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiin waxay odhanayaan war yaboohaasi goormo wey haddaad ru sheegaysaan yaboohan aad leedihiin waana laydin baabiin cagajuglayntan yani hanjabaadan goorma imaanaysa wakti noo qabta waxaan wakti lahayn waa imaan doontaa warkiina waa imaan doontaa unbaa ku bata waa imaan doonaa war ma ahe wakti noo sheega saasay odhanayaan macna ayb rabbi subxaana wa tacala wuxuu yidhi wamaa jacalnaa maa yeelin libasharin maanaa yeelin libasharin bashar maanaa u yeelin min qablika horataa alkhulda waaritaan afa in mitta ma haddaad dhimato fahum iyaga miyaa alkhaaliduuna kuwa waaraya kullu nafsin naf walba daa'iqatu lmawti geeri midii dhadhaminaysa wey wanabluukum waanu idin imtixaanaynaa bishari shar baanu idinku imtixaanaynaa sharkii waa nolosha adduunyada iyo walkhayri khayrkii baanu idinku imtixaanaynaa fitnatan jirrabid ama imtixaanid wa ilaynaa xagga naga ayaana turjacuuna laydin celinayaa si aad imtixaankaas natiijadiisa u heshaan waidaa goortii ra'aaka ay ku arkaan aladiina kuwa kafaruu kufriyey in yatakhiduunaka kaama samaysanayaan ilaa huzuwan jeesjees mooye yaquuluuna waxay leeyihin ahaadaa kani alladii kii miya ahaadaa kani alladii wixii miya yadkuru sheegsheegahay wax ka sheegaya aalihatakum ilaahyadiin ahaadaa waxani wey macna saas wey taxqiir baa ku jira ahaadaa kani istifhaamta marmar baa taxqiir loo isticmaala waana meesha ahaadaa kani alladii kii miya yuu yahay kii miya yadkurukum yadkuru wax ka sheegahaya aalihatakum ilaahyaashiina wax ka sheegahaya wahum walxaal baysaa leeyihiin hum iyagu bidikri araxmaani allaha naxariista badan xuskiisa hum iyagu kaafiruuna kuwa ku kufrinaya ay yihiin waidaa qiila lahum isjuduu liraxmaan qaaluu wama raxmaan anasjudu lima ta'muruna wazaadahum nufuura haddii la yidhahdo war allaha naxariista badan u sujuuda oo raxmaanku keebu ahabay odhanaya war raxmaanu lyamaama yamaama odaygeedii miya raxmaankaad noo sheegayso saasay odhanayaan yani waxa weeyaan allah naxariistana bay ku kufrinaya subxana wa tacala waxana waa difaacaya khuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankii baa la abuuray min cajalin deg deg xaggiisa laga abuuray dabeecadiisa deg dega sa uriikum waan idin tusi doonaa aayaatii aayadahaygaan idin tusi doonaa aayadaha waxaa laga wadaa bimacnaa aargoosyadayda ciqaabtayda aan u geysan doono waan idin tusi doonaa ee falaa tastacjiluunii ha igu degdegina wayaquuluuna waxay leeyihin oy odhanayaan mataa goormo ayuu ahaday hada alwacdu yabohan in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa ruu sheegay law yaclamu hadday ogaan lahaayeen aladiina kuwa kafaruu kufriyey xiina waktiga hadday ogaan lahaayeen laa yakufuuna ayna kaafin karin can wujuuhihim wejiyaalkooda annaara naarta ayna ka kaafin karin walaa can duhuurihim dhabaryaalkoodana aynan naar ka koofin karin walaa hum aynan iyagu yunsaruuna kuwa loo hiilinayana aynan ahayn waktigaa hadday ogaan lahaayeen hee lama stacjalu lcabaab cadaabka mayna degdegsadan wey maana noo soo dedeji maynadn hadday ogaan lahaayeen bal iskaba dhaafe ta'tiihim wuu u ima ta'tiihim naartii way u imaanaysaa baktatan si kadaa bay ugu imaanaysaa fatabaxatuhum markaasay wareerinaysaayoo jaanjaamaysaa falaa yastaiicuuna ma awoodaan raddahaa celinteeda inay dabaalaan oo celiyaan ma awoodi karaan walaa hum mana aynan ahan yundaruuna kuwo loo sugo walaqad istuhziya xaqiiqiya waa lagu jeesjeesay nebi maxamedo birusulin rusul oo min qablika hortaa hortaabaa lagu jeesjeesay fa xaaqa waxaa ku degay oo ku habsaday biladiina kuwii sakhiruu jeesjeesay oo minhum gaalada ka mid a maa kaanuu waxay ahaayeen bihi isaga yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesay hadday ogaan lahaayeen kuwan ku haya goormo weeya cadaabkaad sheegaysaan noo sheega wakti hadday ogaan lahaayeen marka cadaabku ku imaanayo xaaladaa iyada ah xaalkooda hadday ogaan lahayn oo xaalkoodu soo weysee wey wejigoodana naar kama celin karaan dhabarkoodana naar aynan ka kaafin karin wax u hiiliyana aynan helaynin hadday arrinkaa ogaan lahayeen iyo waktiga saa ku dhacayso xaaladda ay marayaan hadday ogaan lahaayeen cadaabka noo soo datiijiya mayna dhehen goormuu dhacayaana mayna dhehen la kaalayana mayna dhehen ee way u diyaar garoobi lahayn intay rumeeyaan laakiin maxaa ay u leeyihiin goormada maxaa ka keenaya war bayna ka haynin caadi bay u haystaan wax waxay u haystaan waxba ka jirin waxaan jirin bay u haystaan xaalka maalinka ay mari doonaan cadaabka xagga hore kaga imaanay dhabarkana wuu kaga imaanay markaana cid u hiilisa heli maayaan saa hadday wax u ogaan lahaayeen mayna noo soo dadejiya dheheen baa macnaha laga wada rabbi wuxuu lehy subxaana wa tacaala cadaabku si deg deg wuxuu ugu imaan doonaa si kada lama filaana ta'tiihim bakta naartu way u imaan doontaa laakiin in wakti loo sii sheegay ay u timaado maya waxay u imaanaysaa si lama filaan iyagoon ku talagashanayn buu ku imaan doonaa taatihim bakta markaa ay u timaadana way wareerin fatabhatuhum macnaha waxaa laga wadaa markii shay lama filaan ah intuu kugu yimaado uu ku jahwareeriyo si aad ula tacaamushay iyo qaabaad yeesha aad gelin jahwareer uu kugu rido ayaa la yidhahdaa macnaa fatabhatuhum meelay wax ka qabtaan iyo si ay yeelaan iyo si ay isu difaacaan iyo meelay u cararaan fatabhatuhum way wareerinaysaa macnaa markaa iyada ana ma awoodi karaan inay iska celiyaan oo naartii ay qabtaan oo iska celiyaan loona kaadin maayo bal ha laga hadliyo oo nimanka ha la warsade cadaabka kadib dhiga la dhihi maayo loo sugi maayo bu rabbilahi subxaana wa tacaala rasuul allahu haddii lagu jeesjeesay hortaabaa rususha lagu jeesjeesi jiray oo uguma horraysid baa laleeyay yani ma kunta bidcan min arusul uma horraysida hortaabaa la soo mari jiray waxaan lagu marinayo ee jeesjeeska iyo wax kasheega kuwii rususha ku jeesjeesee kaa horreeyeyna waxaa ku degay oo ku habsaday jeesjee wixii ay ku jeesjeesayeen cadaabkay ku jeesjeesayeen ee diidanaayeen tii baa ku habsatay kuwanna kii unbaa kusoo socda adigana sidii rususha loogu hiliy baa lagugu hilin doonaa saas daraaddeed jidku waa sida tuftuna waa saase mar baa laleeyahay nabiga salawatu rabbi wasalamu aleyh tasliya wey law yaclamu hadday ogaan lahaayeen aladiina kuwa kafaruu kufriyey xiina waktiga laa yakufuuna aynan kaafinaynin can wujuuhihim wejiyaalkooda annaara naarta ayna ka kaafiyin walaa can duhuurihim walaa dhabaryaalkoodana ayna ka kaafiyin walaa hum ayn walaa hum iyagu yunsaruuna kuwa loo hiiliyana aynan ahayn hadday xilligaa ogaan lahaayeen lama stacjalu lcadaaba cadaabka mayna degdegsadeene way rumayn lahaayeen oo way u diyaargaroobi lahaayeen bal iskaba dhaafe ta'tiihim naartii way u imaanaysaa baktatan si kada oo lama filaana fatabxatuhum markaasay wareerinaysaa oo jaanjaamaysaa falaa yastatiicuuna ma awoodi karaan raddaha celinteeda inay iska celiyaan oo iska qabtaan ma awoodi karaan walaa hum mana aynan ahan yundaruuna kuwa loo sugo loo kaadiyo walaqad istuhziya xaquuqiya waa lagu jeesjeesay birusulin rusul baa lagu jeesjeesay min qablika hortaa fa xaaqa waxaa ku habsaday ama ku degay aladiina kuwii sakhiruu jeesjeesay minhum rususha ku jeesjeesay waa la dhihi karaa minhum oo kuwa jeesjeesaya ka midana waa la dhihi karaa faxaaqa waxaa ku degay aladiina kuwii sakhiruu jeesjeesay minhum rususha ku jeesjeesay maa shaygii kaanuu ay hayeen bihi isaga yastahziyuuna kuwa ku jeesjeesay wixii ay jeesjeeskoodii wixii ka dhashay oo cadaabaa ku degay ama cadaabkay diidanaayeen ku jeesjeesahayeen ayaa ku degay oo ku yimid macna qul waxaa dhada nabigu man yakla'ukum war yaa idin ilaalinayo bileyli habeenkii iyo wannahaari maalintii min alraxmaani allaha naxariista badan yaa idinka ilaalinaya bal iskaba dhaafe hum iyagu can dikri rabbihim rabbigood dikrigiisa iyo xuskiisa mucriduuna kuwa ka jeedo wey amase lahum alahumma waxaa u sugnaaday aaliyatun kuwa la caabudo miyaa u sugnaaday kuwaasoo tamnacuhum reebaysa iyaga min duuninaa annaka ka sokow annaga sokodanna kuwa iyaga reebaya oo cadaabkiiyo ciqaabta ka reebaya miyay leeyihin laa yastaiicuuna ma awoodi karaan kuwa ay tirsanayaan ay ku tashanayaan laa yastaiicuuna ma awoodi karaan nasra anfusihim nafafyaalkooda inay u hiliyaan walaa hum mana aynan ahaanin yusxabuuna kuwa lala saaxiibo minaa xagga naga lagala saaxiibo kuwo lagula saaxiibo yacni badbaadin iyo hiilo lagula saaxiibana maynan ahan bal iskaba dhaafe matacnaa waan raaxaynay haaulaa'i kuwaanan u raaxaynay iyaga iyo wa aabaahum aabbayaashood xataa daala ilaa uu dheeraaday calayhim dushooda alcumuru cimrigii ilaa uu ku dheeraaday afalaa yarawna miyaynan arkaynin annaa anagu na'tii inaan imaanayno alarda dhulkii dhulkii inaan u imaanayno nanqusuhaa xaala aanu nusqaaminayno dhulkii min atraafihaa cidhifyadiisa aan kasoo nusqaaminayno afahum iyaga miyaa marka alhaalibuuna kuwa raynaya ma iyagaa raynaya marka saas mana waxaad tidhahdaa nebiow war niman yahu habeen iyo maalinba yaa idin waardiyeyo allaha naxariista badan cadaabkiisa idinka ilaalinaya waa idinkan kibirsan ee ilaahay la dagaalamaya diintiisa la dagaalamaya rusushii iyo akhyaartii la dagaalamaye allaha aad la dagaalamaysaan habeen iyo maalinba cadaabkiisa yaa idinka waardiinaya habeenkii markaad hurdaan iyo maalinkii markaad shaqaysanaysaanba soo cadaabkiisu idinkuma imaan karo yaa idinka celinaya rabbi subxana wa tacala ma jira wy maana ayb intooda badani yani rabbi wuxuu leehay subxaana wa tacaala rabbi dikrigiisa iyo xuskiisa way ka sii jeedaan kuwaas ayagoo dikriga ilaahay ka sii jeeda bal fiiri way sii jeedaan macnaha waxa weye sababtii lagu halaagi lahaa way muteen haddana allah cadaabkiisa ciidina kama helin karto macnaha waxa weye waqarkay u saaran yihiin in la halaago way macnaha mise waxay leeyihiin rabbi subxaana wa tacaala ilaahyaal reeba oo ayaga intuu reeba cadaabka naga ka reeba annaga ka sokow ma kuwaasay leeyihin ma dhagaxan meesha yaalla iyo qorigan iyo geedkan ay sameeyeen ee iyagu ay qoreen baa ilahay cadaabkiisa ka celin kara maya kalama celin karo ayagan ay wax bidahayaan ay wax ka rabaan ay leeyihiin ilaahay cadaabkiisay nooga shafeecayaan wax nooga qabanayaan laftoodaan laftooda waxba u qaban karin ninaan waxba haysanin muxuu kugu tari marka laba qaawan isma qaado isagaabaan waxba haynin xagga nagana wax laga tari maayo walaa hum minaa yusxabuuna xagga nagana lagala saaxiibi maayo dhagaxan meesha yaallay wax bidahayaan isagoo horta awoodu wax isugu tara male hadduusan isagoo awood lahaynna iyagana waxuma tari karayo isaga intuusan waxba isu tari karin ta labaad awood xagga ilaahay ka timid oo xagga ilaahay lagala saaxiibayna wax uguma qaban karayo xaggeebu wax ka keeni marka miduu isagu leeyahayna ma jirto mid xagga ilaahay laga siinna ma jirto waxba uma qaban karo macnaa marka maxaa dhacay marka mar hadduu arrinku saas yahay nimanku maxay u madax adeygayaan may wax gartaan oo wax qaataan waxay wax la qaadan laayihiin iyagiyo awowyadood baanu u raaxaynay ilaa cimrigoodu dheeraaday haddii inta lagu raaxeeyo cimrigana lagu dheereeyo xaqaa'iqdoo dhan baad halmaami saas wax alla wixii jiray xaqiiqa ah dhalanteed unbaad ku noolaani cimrigoo dheeraada iyo raaxayn laysugu kaadaro labadaa haddii laysugu kaadaro waxaa ka dhasha duqyaan iyo kiir iyo xaqiiqadii oo kaa dahsonta marka cimrigii baan u dhaareyna waana u raaxaynay iyagii awooyadood miyaynan arkaynin oo u muuqanin bu rabbi subxana wa tacaala aayadani tafaasiir dhowraa ku jira afalaa yarawna ana na'ti larda nanqusa laakiin tafsiirka u fiican waxa weeye dadka lala hadlayo waa nimankii nebi maxamed ka soo horjeeday salawatu rabbi wasalam aleh reer qurayshadu markaasaa waxaa la leeyahay miyaynan u muuqanin inaanu dhulkii u imaanayno soo nusqaaminayno siidaha inaan kasoo nusqaaminayno darfaha oo maxaa laga wadaa laba macnoba mid weeye ummadihii fiidahooda deganaa iyo hareerahooda deganaa intaanu u nimaadno inaan tirtirayno oo baabi'inayno sooma muuqato haddii ummadihii hareerahooda deganaaba la baabi'inayo la tirtirayo afahum lhaalibuuna ma yaga adkaan kara marka ayaga miya awooday ku adkaadaan ma jirto ama maya waxaad tidhaahdaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yani markaa waxay noqonaysaa inay madiino kusoo degtay yani dhulkii uu qabsanayay iyo dhulkuu furanahayay iyo dhulkii oonu soo qabsanayno muslimiinta gacantooda soo gelaya oo maalinba qabiil ay dhulka qabsanayaan ayagana lagu soo durkahayo miyaynan u muuqanin way arkaan middaas afahum lhaalibuuna ma iyaga adkaan doona intii iyaga ka xoog badnaydba haddii lasoo qabsado ee dhulkii fiidaha laga soo galay ma iyagaa markii lagu yimaado adkaan karay oo wax iska celin karaya mana oo rasuulka iyo ciidamadiisa iska dabaali karaya mana tafsiirkana waa jira qul waxaa dhada nebiyo man yakla'ukum yaa idin xifdinaya oo idin ilaalinaya bileyli habeenkii iyo wanahaari maalintii min alraxmaani allaha naxariista badan yaa idinka ilaalinaya bal iskaba dhaafe hum iyagu mucriduuna kuwa jeeda weeye can dikri rabbihim rabbigood xuskiisa iyo waanadiisay kasii jeedaan dikri rabbihim rabbigood waanadiisa uu waaninaya ama xuskiisay kasii jeedaan bal iskaba am bal iskaba dhaafe lahum allahuma waxaa u sugnaatay aalihatun ilaahayaal miyay leeyihin taasoo tamnacuhum ka reebta cadaabka naga ka reebta min duuninaa annaga ka sakow annaga ka sakow ilaahya cadaabka ka reeba miyay leeyihin ma ilaahw laa yastaiicuuna ma awoodi karaan aalihadaasi nasra anfusihim nafafyaalkooda inay u hiiliyaan walaa hum mana aynan ahaanin yusxabuuna kuwa lala saaxiibo minaa xagganaga maxaa laga wadaa kuwa lala saaxiibo xagganaga kuwa wax laga siiyo oo laga badbaadiyo oo awood ay wax ku qabtaan laga siiyana maynan ahaan ayaga naftoodana waxba uma qaban karaan bal iskaba dhaafe matacnaa waan raaxaynay haaulaai kuwanaan u raaxaynay iyo wa aabaahum aabbayaashood awowyadood xataa daala ilaa u dheeraaday calayhim dushooda alcumru cimrigii uu ku dheeraaday afalaa yaruuna midaasaa marka ka keenaysa xadgudubka iyo ku xambaaraysa iyo kibirka afalaa yaruuna miyaynan arkaynin anna anagu na'tii inaan imaanayno alarda dhulkii inaan u imaanayno nanqusuhaa xaalo aan nusqaaminayno min adraafiha cidhifyadeeda aan kasoo nusqaaminayno dhulka cidhifyadiisaan kasoo nusqaaminayno oo nebigaa gacanta loo gelinaya waa mid ama ma ahe sida ay rajaxayaan mufasiriin dhowrihi ummadihii hareerahooda ahaa inaan baabi'inayno o tirtirayno miyaynan arkayn oo dhulka nusqaantiisu markaa waxay noqonaysaa dadkii deganaa oo la baabi'iyey afa hum iyaga miyaa alghaalibuuna marka raynayo allah ka rayn kara ama nebiga iyo ciidankiisa ka rayn kara maya wy macnaha alle iyo awooddiisa iskama celin kara qul inamaa undirukum bilwaxyi walaa yasmacu sumu ducaa qul waxaad dhahdaa nebigow inamaa undirukum waan idin waan idin digi un bilwaxyi waxyun baan idinku digaya walaa yasmacu ma maqlo assummu kuwa dhagahala adducaaa yeedhidda ma maqlo yeedhitaanka idaa maa goorta yundaruuna loo digo marka loo digayo walain massatum hadday taabato nafxatun wax yar hanfi yar ama laydh yar oo min cadaabi rabbika rabbigaa cadaabkiisa ka mid i hadduu taabto layaquulunna waxay odhanayaan odhanayaan yaa weylanaa halaaganaga innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn aalimiina kuwa aalimiinan ahay wanadacu waanu dejin bu rabbi subxana wa tacaala almawaasiina miisaanyaalkii alqista ee cadliga ahaa liyawmi alqiyaamati maalinta qiyaamadaan u dejinaynaa oo falaa tudlamu la dulmin maayo nafsun naf midqaan nafsun naf la dulminayo shay-an waxba laga dulmin maayo wain kaana hadduu yahay camalku mithqaala xabbatin xabad wax la qadar ah oo min khardalin khardalka xaggiisa ka ahad oo min khardalin ka ahad xabad khardal ah yacni hadduu camalku la qadar yahay ataynaa waanu la imaanaynaa biha bihaa mithqaalkii baanu la imaanaynaa qiyaastii iyo qadarkii intaa dhannayd waanu la imaanayna bu rabbi subxana wa tacala wa kafaa binaa annagaa ku filan xaasibiina xisaabiyayaal xaggooda xisaabiyana annagaa ku filan bu rabbi subxana wa tacala waxaad tidhahdaa nebiga war anigu waxaan idinku digaya un waxyi waxyigu gabayna maaha geraarna maaha yani waxa weeye asaatiiru lawaliinna maa sheefkaygana kalama imaanin waxaan idinku digaya waa waxyi xagga ilahay layga sheegay laakiin walaa yasmacu sumu ducaa kuwa dhagahala yeedhitaanka iyo dhawaaqa ma maqlaan marka loo digayo idaa maa yundaruun ha mid dhagala haw kaasii jeeda haddaad tidhaahdo yani u yeedho tira warwaraabah warwarwaraabah war iska jir war iska jir war iska jir miyuu ku maqlay ya waa dhagalaay ma ku maqli maya iska jir iska jir iska jir odoo ku haya unbuu ku wax alla wixii ku socday qabanaya oo khatartii uu gelaya soo ma marka dhawaaqan xagga ilaahay ka yimid ee nebi maxamed xambaarsan yahay kuwa dhagahala ee loogu tigayaay ma maqlayaan waxna ku qaadan maya waa gaalada iyo intan la midkaa wey maana saas weya haddii rabbi subxaana wa tacaala aayadda wuxuu ku tilmaamay walain masatum nafxadun min cadaabi rabbik nimanka saa isu kibrinahayee isla weyn tabarxumadooda haddii wax yar oo cadaabka ilaahay ka mida taabasho yar uu taabto markaasay calaa cali qayla bilaabmaya waxay leeyihiin halaaganage habaar nagu dhacye innaa kunnaa aalimiina aalimiin baanu ahayn calacalkooda loo joogi maayo nafxatun nafxada waxaa la yidhahdaa yani hanfiga hanfiga dabaysha kulul baa weliba dabayl yar dabayshu markay macnaha waxa weye laydh yar oo fudud ay tahay baa nafxa la yidhahda marka laydh yar oo ilaahay cadaabkiisa ka mid a hadday taabato qayle iyo calacal bay bilaabayaan aawey kibirkii iyo isla weynankii iyo qabkii iyo awoodii iyo aaw calacali bay bilaabayaan macnaha waxay mufasiriintu leeyihiin dhowr yani dhowr meelood bay aayaddu dhowr qayno waxaa ku jirta kutusaysa waxa taabtay inuu cadaab yar yahay waa midda koobaade horta massatun taabashaa laga cabiray waa midda labaade nafxatun baa la yidhiyo waa hanfi yar ama waa laydh yar waa midda saddexaade nafxatun hal mar baa laga dhigay waa mara hal mar baa laga dhigay hal mar hadday wax yar taabato khalaas calaacalkooda iyo cabaadkooda loo joogi maayo bini aadamku waa saa markuu ladan yahay waa kibirsan yahay la kari maayo war sida isu dhaan war ilaahay ka cabso war niyow sidantaas iska bedel ma yeelahay kibirkii uu kibirsanaa isla daqiiqadaa wax yar hadduu taabto calacalkiisa iyo cabaadkiisa lala joogi maayo war iqaadaay war meeligeeyaay war isbitaal iila ordaay war yaadhaay war dhintayay war ma nooliyey war soodigii hadda isqaadqaadhayma saas wey cadaab ilaahay iyo ciqaabtiisu markay ku timaada isla markiiba cadaabbu bilaabaya hadda ka horna waa kii isqadqaadi la karilaaway macana saas weyan bini aadam daciifu rabbi wuxuu uhi subxaana wa tacaala maalinta qiyaamada miisaanadii baanu dejinaynaa cadaaladda ah cadliga ahaa miisaanka cadaaladda ah adigana waa lagu miisaami camalkaagana waa la miisaami yani waxa weeyaan adiga oo dhanna waa lagu miisaami adiga camalkaaga intaba waa lagu miisaami miisaankaasaa la dejinayaa maalinta qiyaamada nafna la dulmin maayo wax yarna la iska dulmin maayo maalintaa laysma duudsiinayo xaqaad la timid iyo camal wanaagsan oo lagaa duudsin maayo waxaadan la imaanin oo dembigana dusha lagaa saari maayo maxaa yeelay maxkamadda waxaa qaadaya allihii naftiisa dulmiga ka xarimay subxaana wa tacaala saas way macnaha in uusan dulmi jirin waxaa lagu xeeldhaarado waxaa la yidhi maalinkaa miisaanku wuxuu xataa qabanayaa oo uu tirinayaa xabadda khardalka wax la miisaan ah ama la qadar ah khardalku waa geed midho yaryar oo aad u yaryar oo ishu yaa allahu ku qabanaysa ayaa ka soo baxa midhahaasi yaryarkay khardalku dhalo xataa wixii la miisaan ah maalinkaa mawaasiintu way soo saaraysaa way qabanaysaa saas maana innaga hadda mawaasiintan adduunyada aan isticmaalno miisaanada adduunka aan isticmaalno xabad masaga iyo xabad bariisa miyay muujin karaan ma muujin karaan sooma miisaanku hadda maalan ay saaranta maalan kiiladii saaranta ama rubcii saaran yahay ama tunninku saaran yahay ka ugu wax ugu yar saaran yahay haddaad xabad bariisa intaad soo qaado kafata kale aad saarto ma waxbaa iska bedelay kafadiyo intay istaagtay dhexda taagan haddaad xabad bariisa ka qaado miyay liicaysaa maya kafada miisaankeenna maanta yaalaay waxyaabaha yaryar ee saas oo kale a ma qabto mana miisaamo soo saas ma laakiin miisaanka aakhar waa ka gadisan yahayoo shayka ugu yar oo camal ah waa qabanaya saas mana waa muujinaya marka mana cadaaladdu meesha gaarsantaha waa lama muujinaya mana rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy kuwa wax xisaabiya xaggoodana annagaa ku filan oo rabbi maalinkaa isagaa xisaabiyayaal u yeedhan maayo ya rag yani waxa way khalqi xisaabta ku takhasusay bal mutakhasisiintii macnaha waxa weeyaan ku takhalusay xisaabta hala iigu yeedho hayla xisaabiyeena ma dhibay alla subxana wa tacala wa kafaa bina xaasibiin annagaa ku filan bu rabbi subxaana wa tacala hawsha iyada macna khalqigii u horreeyey ilaa kuwa ugu dambeeyey ninna ilahay kaashan maayo subxana wa tacala markuu xisaabinay qul waxaad dhahdaa nebiyow inamaa undirukum waan un idin waanini bilwaxyi waxyi un baan idinku waaninaya wax kale ma ah walaa yasmacu ma maqlo assummu kuwa dhagahala ma maqlaan adducaaa u yeedhitaanka loo yeedhayo idaa maa goortu yundaru loo digayo walain massatum hadday taabato nafxatun hanfi oo min cadaabi rabbika rabbigaa cadaabkiisa ka mida layd yar oo ilahay cadaabkiisa ka midi hadday taabato layaquulunna way odhanoo way odhanayaan yaa waylanaa halaaganage innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn aalimiina kuwa dulmiyey baanu ahay allah waa gardarnayd waa xilli qirashada iyo ictiraafkuusa waxba talaynin wanadacu waanu dejin buu rabbi subxaana wa tacaala almawaasiina miisaanyaalkii baanu dejin alqista ee cadliga ah liyawmi alqiyaamati maalinta qiyaamadaanu dejin falaa tudlamu la dulmin maayo nafsunna fii shayin waxba laga dulmin maayo wain kaana hadduu yahay camalkii mithqaala xabatin xabaddu wax la qadar ah oo min khardalin yani khardal oo min khardalin khardal ah xabad khardal ah hadday ahaatay oo camalku yahayna ataynaa waan la imaanaynaa biha iyada bi haada mithqaalka u celi mithqaalka oo yani mu'anaf wey xabadaan loo idaafaya maaa mudakerka haddii muanas loo idaafayo mudaaf ileyhi looga dhigo ta'niis buu ka kasbadaa sida manaa cilmiga yani muqararku ah yani marka mithqaala xabatin hadii yani hadduu camalku yahay mithqaala xabatin xabad wax ku miisaan ah oo min khardalin khardal ah ataynaa waan la imaanaynaa bihaa mithqaalkii waan la imaanayna waanu keeni bu rabbi subxana watacala ayib wa kafaa waxaa ku filan binaa annagaa ku filan xaasibiina xisaabiyayaal xaggood xisaabiyayaal wa xisaabiyana annagaa ku filanoo rabbi subxaana wa tacala cidna uma baahna la xisaabiya khalqigiisa macnaha walaqad aataynaa muusa wa haaruna alfurqaana wadiyaan wadikran lilmuttaqiin halkan waxaa laga galay suuradda qaybteedii qisaska ku saabsanay dhowr nebi qisooyinkooda ayaa laga warramaya halkan waa qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo haaruun walaqad aataynaa xaqiiqiya waxaan siinay muusa muuse iyo wa haaruuna haaruun alfurqaana kii xaq iyo baadilka kala bixinahay wa diyaa'an iftiinna waan siinay wa dikran waanana waan siinay lilmuttaqiina kuwa yani alla ka cabsada la waaninayo aladiina kuwaasoo yakshawna baqaya rabbahum rabbigooda ka baqaya bilgaybi maqnaansho xaala ay ku sugan yihiin alla ay ka maqan yihiin oyna arkaynin macnaha waxum iyagu min asaacati saacadda xaggeeda mushfiquuna kuwa ka baqayo dhib ka filan iyagu waxay filanayaan inuu dhibaata ku imaan doonto wahaada kani dikrun dikri wey mubaarakun oon la barakeeyey anzalnahu oon soo dejinay afa antum idinka miya afa antum idinku lahu isaga munkiruuna kuwa inkirsan miyati nabiyullahi muusa iyo haaruun furqaanta la siiyey maxay kitaabkii tawreed ahaw furqaantu waa tawreed leanna shay kastoo xaq iyo baatilka kala mara oo kala caddeeya furqaan la yidhahda kutubta samaawiga o dhan waa furqaan injiil waa furqaan tawreed furqaan qur-aanku waa furqaan zabuur waa furqaan kulli furqaan bay wada ahayd saas manaa furqaantu xaqi baatilka kala bixinaysay baanu siinay iftiin baanu siinay dadka jidka saxda ay ku iftiinsadaan oo mugdiyada jahliga iyo kufriga iyo nifaaqa iyo xumaanta mugdiyada iftiinkay ku mari lahaayeen oo kaga leexan lahaayeen baanu siinay bu rabbi subxana watacala waa sharaaicdii waxaanu siinay waano dadka muttaqiinta la waaninayo muttaqiintaas iya yihiin waa kuwa rabbigooda ka baqa xaalad ay ka maqan yihiin iyagoo ka maqan macnaha uusan u muuqanin waa masiye ay leeyihiinoo hadda shaygu hadduu ku hor joogood arkayso rumayntiisu waxba ma ammaan ma aha shay ku hor joogo kaa hor muuqda cid walba way rumayn sooma ammaan ma aha midaas laakiin shay aadan allah oodan arkaynin oon kuu muuqanin inaad rumaysahay waa masiye iyo ammaan wey bilgaybi maqnaansho xaalay ku sugan yihin saacadda iyo qiyaamadana way ka baqayaan oo waxay filayaan amaa dhibidu ku yimaaddaa bay leeyihin macnaa saas daraaddeed bay diyaar garoobayaan intaasi waa kitaabkii tawreed ahaa ee labadii nebiya ilahi usoo dhigay subxana watacala nabiy ilahi muusa iyo haaruun talabaadna waxa weeyaan waa qur-aanka sideedaba labada kitaab ee ugu waaweyn kitaabtu ilahay soo dejiyey waa tawreed iyo qur-aanka wey in badan baa marka laysdaba dhigaayo haddii tawreed la sheego qur-aankaa laga dambaysiiya wahaadaa dikrun kan aada haysataan ee hortiina yaalaay waa waa dikri ilaah oo la barakeeyo khayrkiisa la badiyey waa barakaysan yahi ciddii ku dhaqantaa waa barakoobaysa adduunkuu barakaynayaayoo ilaahay yani khasaa'intiisa iyo kaydadkiisa naxariista ayuu furayaa aakhara ayaa lagu barakoobayaayoo khayr badan lagu helayaa ciddii akhrida ayaa ajir fara badan ka helaya oo halkii xarafba toban ajir ugu yaraan buu ka helayaa mubaarakun wey waa dikri barakaysan oo la barakeeyo khayrkiisa la badiye wey macana miyaad diidantihin marka afa antum lahu munkiruun ma dikriga barakada badan ee khayrka badan baad diidaysa war wax la inkiraba ma ahayo wax la diida waa la guddoonsadaa oo gacmo furan baa lagu qaata macana walaqad aataynaa xaqiiqa waxaanu siinay muusa muuse iyo wahaaruna alfurqaana xaq iyo baatilka kii kala bixinaya baanu siinay wa diyaa'an iftiin baanu siinay wa dikran iyo waano lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada la waaninay dadkao dhan buu waano u yahay laakiin iyagaa wax ku qaata wey oo intifaacsada alladiina kuwaasoo yakhshawna baqa rabbahum rabbigooda ka baqa bilgaybi maqnaansho xaalay ku sugan yihiin rabbi subxaana wa tacaala ay ka maqan yihiin oo aynan arkaynin wahum iyagu min asaacati saacadda xaqeeda mushfiquuna kuwa dhib ka filaya yacni saacadda xaggeeday ka baqayaan oo iska jirayaan oo diyaargaroobayaan wahaada kani dikrun dikri wey waa qur-aanka mubaarakun oo khayrkiisa la badiyey anzalnaahu oon soo dejino nebi maxamed ku soo dejinay afa antum idinku lahu isaga munkiruuna kuwa inkiraya miyaad tihiin miyaad diidaysaan ma inkiraysaan maya waa ogollahay yeela alla waa yeelay oo waanu qaadanayna wey macna walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qabl wakuna bihi caalimiin waa qisadii nabiyullahi ibraahim calayhi salaam taa iyada waa la gaabiyey muuse iyo haaruun laakiin tan waxoogaa waa lagu dheeraan walaqad aataynaa xaqiiqa waxaan siinay ibraahiima ibraahim waxaanu siinay rushdahu hanuunkiisii baanu siinay min qablu horan muuse iyo haaruun ka hor baan isaga hanuunkiisa siinay wa kunnaa waxaanu ahay bihi ibraahim caalimiina kuwo og baanu ahay waanu ka warhayno maana moogay id wakti ayaanu ogeyn ama id wakti xus qaala ama id wakti baanu siinay hanuunkiisa qaala uu ibraahim yidhi liaabihi aabihii markuu ku yidhi iyo wa qawmii tolkii maa haadihi tani maxay tahay atamaathiilu ee taalooyinka allatii midaasoo antum idinku caakifuuna kuwa negi aad tihiin lahaa licibaadati ayada cibaadadeeda aad ku negi tihiin yani waxa wey aad dul joogtaan qaaluu waxay yidhahdeen wajadnaa waan helnay aabaa'anaa aabbayaashana ayaanu ka helnay caabidiina iyagoo caabudaya laha iyada caabudayo qaala wuxu uhi ibraahim laqad kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabaa'akum aabayaashiinba waxaad ahaydeen fii dalaalin baadi dhexdeed mubiinin oo cad qaaluu waxay yidhahdeen aji'tana ma waxaad noola timid bilxaqi war ma gar baad la timid oo ma run baad sheegaysa bilxaqi dhab miya am amase anta adigu min allaacibiina mise kuwa ciyaarayaad ka midta horma ciyaar baa mise waa dhab qaala wuxuu yihi bal iska dhaafe rabbukum rabbigiin rabu samaawaati samaawaadka rabbigooda wey walardi iyo dhulalka alladii midkaasoo fatarahunna abuurus bilaabay samaawaadkiiyo dhululka abuuray wa ana aniguna calaa dalikum kiinaa dushiisa min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacayaan ka mid ah nabi ibraahim calayhi salaam rushdigiisii baanu siinay hanuunkiisii baanu siinay muuse iyo haruun ka hor ama horaan yaraantiisii ayaanu hanuunkiisa siinay ilaahay subxaana watacaala waa ka kusoo dejiyey suxuftii suxufi ibraahim ayuu ilahay siiyey subxana watacaala mar waxaanu ahayn bu rabbi subxana watacaala kuwo og baanu ahayn muxuu ogaa nebi ibraahim inuu mudan yahay hogaamiye in laga dhigo oo hanuunkiisa la siiyo rabbi waa ogaa subxana watacaala saas weyaan yani nabiyullahi ibrahim alayhi salaam waa ka ilaahay kelimaad ku imtixaanay kelimaadkii markuu si dhammaystiran uga soo baxayna hogaamiyuu ilahay ka dhigtay subxaana watacaala hogaamiyadiina wuxuu yidhi nabiyullahi ibraahim alayhi salaam qowmkiisii wuxuu ku yidhi aabihii iyo qowmkiiba maxay yihiin taallooyinkan aada dul joogtaan ajiib isaguna taallooyin buu leeyay iyaguna waxayba uhaystaan bay ilaahyada kownka maamula soo kaaf iyo kala dheeri maa war waxaan taallooyinkan aada dul taag taagantihin maxay tahay eed cibaadadooda daraaddeed oo yani waxa weye u nagid yihiin waxay yidhahdeen ilan xujo kale ma lehe awowyadanaan kasoo gaarnay dheen aaba kasoo gaar hiddaanu u leenahay saasaanu soo naqaanay war maaha saas maana war maha waa war khaldan xujo keenoo waxaad haysato saasaa daliilu adhe laakiin aabbahay baan ka soo gaadho awowyadana haysan jiray awowyadaha da warkeedu waxay noqonaysaa laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fii dalaali mubin idinkii iyo awowyadiinba baadi baad ku dhex sugnaydeen idinkiiyo awowyadiinba waad khaldanaydeen markaasaa waxay dhaheen war war ibrahim ibraahimo war waxani makaadhaba mise waad ciyaaraysaa makaadhaba waaba hariibba ilaahyadii inta ay soo haysteen baa dhagaxyaan aan waxba taraynin ah oo taallooyin ah war niyahu miyaad kaftamaysaa mise warku waa kaadhab aji'tanaa bilxaqi am anta min allaacibiin bay ku yidhahdeen markaasaa wuxuu yihi bal iskaba dhaaf inaan ciyaaraya ciyaar meesha ma taalle rabbigiin waa rabbiga samaawaadka iyo dhulalka iska leh ee abuuray aniguna arrinkaasaan markhaati ka ahay waxaanaad meesha taagtaagteen aad caabudaysaanna waa un taallooyin iyo dhagaxyaal idinku gacantiina ku samayseen maxaa warka ciyaar meesha keen dhab baan idinka hadlaya iyo xaqiiqada ilahay uu kownka u abuuray saasuu leey walaqad aataynaa xaqiiqa waan siinay ibraahiima ibraahim waxaanu siinay rushdahu hanuunkiisii baanu siinay min qablu horaan horaan baanu hanuunkiisa u siinay qabla muusa wa haruun wa kunnaa waxaanu ahayn bihi isaga caalimiina kuwo yani og baanu ahayn inuu mudan yahay in hanuunkiisa horay loo siiyo hanuun in la siiyo waanu ogeyn barbile subxana watacaala inuu mudan yahay id wakti ayaanu hanuunkiisa siinay qaala uu yidhi liabiihi aabihi markuu ku yidhi iyo wa qawmihi tolki maa haadihi tani maxay tahay atamaathiilu ee taallooyinka allatii taasoo antum idinku lahaa iyada daraaddeed caakifuuna kuwa u negi aad tihiin dabteed bay meelaha u fadhfadhiyaanoo waxbay ka rabaan dusheeday ay macnaha gabran yihin dusheeda ayay hoganahayaanoo yani waxbay ka rabaan roobna siiya caruurna siiya yani abaaraha qaada waxaasay u joogaanoo meeshay dul gabran yihin qaaluu waxay yidhahdeen wajadnaa waan helay tamaatiisha waxa la yidhahda waa shayga la siiyo sawirka noolaha oo kaleeto shay nool sawirkiisa haddii shayga la siiyo shay taaganna uu yahay ama geed ha laga qoro ama dhagax ha laga qore timitaal baa la dhaha timitaal waa taallo haddii la caabudo markaa wuxuu noqonayaa sanam iyo watan iyo waxyaalahaasa loogu dara laakiin tamaatiishu waa waxyaalaha la qoro ama dhagaxa laga qoro ama geedha laga qoro shay noolna sawirkiisa loo yeelo ama xoolo ama bini aadam ama makhluuq kale loo sameeyo macna saas weya qaaluu waxay dhaheen wajadnaa waan helay aabaa'anaa aabbayaashana ayaanu helay caabidiina iyagoo caabudaya laha iyada qaala wuxuu yihi laqad kuntum xaqiiqiya waxaad ahaydeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayaashiin fii dalaalin baadi baad ku dhex sunaydeen mubiinin oo cad ma aha inaad hadalka badho hadalka inaad badhbadho maaha masaladu hadday tawxiid taagan tahay iyo shirki siyaasad iyo uma baahna laalaab uma baahnee waa inaad dadka ku tidhaahdo war waad khaldatihiin tolkiin iyo awoowadiinna hadday sidan haysteenna waa khaldanaayeen war dadka u kaadiye war dadka yaan la caydhinin war muslimiin baad ahaydeen war waxaani khalad weyn maaha waa khaldanta aad bay u khaldanta mas'aladu hadday masaa'il kala tahay waxoogaa waa lagu dayi karaa bal laalaad iyo bal maslaxa iyo bal fiirfiir iyo waa say adiga kula muuqatee laakiin mar hadday tawxiid tahay laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fii dalaalihum dadka u cadde liyahlika man halaka can bayina wa yaxya man xaya can bayina ninkii tawxiidkaa qabsanayana isagoo cadaa qabsado ninkii dhimanayana isagoo xujadu ku ogantay shirki ha ku dhintee dadka wadaadiyahu ka daa laalaabka ka daa oo u sheeg wixii ka khaldan dadka dadkan qubuuraha dul fadhiya ilaahay khayrkii caabudaya ee alla subxaana wa tacaala cid aan ahayn wax weydiisanaya saa hadday ku dhintaan waa halise wadaaddo u sheega maaha dadka isku wada ha war waa cadow baynu leenahay yaanay hayna qaybinina maanta adduunkii o dhan baynu ugu soo jeedsaday hadda haddaynu kuwan qubuurta ku jeedsano soo kala jabi mayno innaga dhexdeenna soo isku jeedsan mayno war kaga bax ka bax qur-aanka ayaa ku dirsan adig dadka u sheeg tawxiidka liyahlika man halaka can bayina wayaxya man xaya can bayin haddaad dadka siyaasad ku wadatoo doonaysa inay dawlad ku istaajiyeen ood madax ku noqotana kii gaala iyo kii islaamaba wado markaa diin uma jeedida waxaad danaad danaad wadataa kursidoon baat haddii aad jidkii rususha doonaysa inaad martana laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fi dalaalin mubiin tawxiidka qeex oo cadde dadka waxana ka hadheen oo islaanimiya tawxiida ku dhinteen saas waa ninkii ilahi u qoray subxana watacala saasaa la doonaya haddaad u fiirsataan rususha iyo markay u imaanayaan ummadahooda oy tawxiidka la waajahayaan laalaab ma jiro laalaab kaba arki maysaan haba yaraate waa arkaysaa darsiga inoo soo socdaa wuxuu yahay nabiyullahi ibraahim oo keligii ah oo cid la socota aysan jirin ayuu haddana maca dalika wuxuu u bereerhayaa hortooda xataa aslaamtooda inuu ku jajabiyo wadaadaha waxay dhihi lahayen maanta jooga oo xikmad wax la yidhahda ka luntay xikmad warkii xikmadda la odhan jira shareecadu sheegtay bay sixir u fahmeen waxay dhihi lahayeen nabiyullahi ibraahim ha meel xun buu ka bilaabay saasay dhihi lahayen meel xun ha oo wadaadkii hadda intuu kaco geelaha la caabudahaya iyo qubuurtan jajabiya oo geelahay caabudahayaana ka guba geedkay caabudayaana ka gooya maxaad dhihi lahayda ninku farsamo xumaa umaad dhihi lahayda war meesha madax lagama bilaabeen saas maaha masaladu waa masale tawxiida dadku warka ugu cadaabo saasaa la doonaya macana qaaluu waxay yidhahdeen ajiitanaa miyaad noola timid bilxaqi xaqii miyaad noola timid oo wax dhaba miyaad la timid am amase anta adigu min allaacibiina mise kuwa ciyaarayaad ka mid niyo waad ciyaaraysaa miyaa mise waxa weye warkaagu waa dhab qaala wuxuu yihi bal iskaba dhaafay rabbukum rabbigiin rabu samaawaati samooyinka rabbigooda wey samooyinkan idinka koreeya ka iskale wey waalardi iyo dhulkan aad ku taagantihiin oo ku dul nooshihiin ka iskale baa idinkana idinleh isagaana cibaadadiinna iskale alladii midkaasoo fatarahunna samaawaatkiiyo dhulalka abuuristooda bilaabay oon looga horraynin wa ana aniguna calaa dalikum kiinaa dushiisa aan soo sheegay min ashaahidiina kuwa ka markhaatigaabana asnaamtiina iyo waxaanaad caabudaysaan ma rumaysni arrinkaa tawxiidkaabaan ka markhaati oon rumaysnahay wy maana hada billahi tawfiq w sala allahuma wasalam ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi wasalam